asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal subax wanaagsan dhammaantiin gobolbaa joogtaan iyo suulbaadino maqlaysaan halkan waa star f m codka gobolka waqooyi beri waa subaxnimo isniinaha taarikhdu waxay ku beegan tahay toddobada bisha labaad ee februaayo sannada labada kun labaiyo labaatanka waxaan gudagelaynaa xubinteena wargeysyada alaaba subax walba isniin ilaa jimca si toosa aad uga dhegeystaan warbaahinta star waxaan idiin soo jeedin doona anigoo ah mustaaf ismaaciil wargeysyada kale ah daily nation iyo the standard ayaanu eegi doonaa saaxiibayaal ee maanta waxyaabaha ugu waaweyn ama ugu xiisaha badan ay subaxani daabacayaan ama qorayaan haddii aan ku hormaro wargeyska daily nation dabcan halkaasi waxauu soo qaatay sawirka madaxweynaha dalka uhuru kenyatta iyo midka raila odinga labaduba hal dhinacay u jeesteen waa ayna dhoola cadeynayaan waxaana leeyahay waa qorshaha cusub ee ay markaasi doonayaan inay uga xayiraan william ruuto doorashada soo socota boga afaraad ee wargeyska ayuu ku qorayaa warbixintan oo faahfaahsan halkaasi aanu tagno waxauu leeyahay haddii amaba waxauu leeyahay waa dhankaasi iyo qorshaha uhuru iyo raila ee kooxdooda ololaha ay ku doonayaan in markaasi ay ku wiiqaan awoodda madaxweyne ku-xigeenka william ruuto waxaana leeyahay iminka haddii aan wargeyska sii gudagalno madaxa xisbiga odium raila odinga ayaa waxa uu markaasi soo saaray leeyahay intaas oo koox ama kooxo badan oo ka mid ah ama ka tirsan kooxdiisa ololaha kuwaasi oo iyagu tegi doona guud ahaan dalka waxayna markaasi gadi doonaan ayaa leeyahay ajendaha iyo weliba waa dhankaasi iyo higsiga raila odinga guud ahaan gobolada dalka ayayna kusoo wareegi doonaan ayaa leeyahay taasina waxay ka mid tahay qorshaha ay ku doonayaan inay ku wiiqaan awoodda william ruuto ee wargeysku leeyahay maadaama gobol walba oo dalka ka tirsan loo diri doono koox awood badan oo ka gaarsiin doona fariinta madaxa xisbiga o d m raila odinga waxaana arrintani ay si wadajira uga shaqeynaya leeyahay uhuru kenyatta iyo weliba raila odinga iyaga oo sameeyey koox ololaha koox markaasi iyagu ololaha u wada oo aad iyo aad weyn khubaro ah kana tirsan wasiiro barasabyo iyo sidoo kale xildhibaano aad iyo aad u awood badan ayaa laleeyahay waxaana kooxdan horkacaya barasabka ismaamulka laikipia ndiritu murudi oo isagu ah guddoomiyaha guddiga ololaha ee madaxa xisbiga o d m dabcan waxaa leeyahay waa shaxda cusub iyo qorshaha cusub ee labadani hogaamiye uhuru iyo raila ay iminka u degayaan william ruuto laguna doonayaa in markaasi lagu wiiqo awoodiisa ayaa laleeyahay guud ahaan dalka waxayna u diyaariyeen koox ka shaqeysa ololihiisa ayaa la leeyahay iminka waxaana moodaa in waxaa laleeyahay madaxweyne uhuru kenyatta uu seefta galka kala baxay una jihaystay sidii uu raila odinga uga dhigi lahaa ninka kala wareega hogaanka ugu sarreeya waddanka sida ay warbixinadu sheegayaan wargeyskan uu qoraya subaxan hagaag isla bogga haddii aanu eegno waxaa leeyahay bogga koowaad weli waxaa halkaasi uu soo qaatay sawirka arday waxaana leeyahay xildhibaanada ayaa xildhibaanada iyo sidoo kale ururada u dooda amaba ururadu iyagu qaabilsan dhankaasi waxbarashada amaba macalimiinta ay ku mideysan yihiin ayaa waxa ay mar kale laleeyahay su-aal ka keeneen waa manhajka cusub ee dalka ee iminka la dhaqangeliyey ee loo yaqaano c b c manhajkan cusub ayay markaasi xildhibaanada iyo weliba ururada macalimiintu waxa ay iyagu laleeyahay weli qayle ka wadaan maadaama ay jirto macalimiinta inay jirto ayaa laleeyahay in macalimiin ku filan iyo sidoo kale khibrad u leh waa waxbarida ardayda ee ku saabsan manhajkan cusub aysan jirin waxayna dowladda ku eedeynayaan ayaa leeyahay in maadaama beddelkii ay sameyn lahaayeen ama tababari lahaayeen macalimiin aad iyo aad u tira badan oo ardaydaasi waxbara ay ku howlan yihiin dhanka dhisidda fasallada waa sida wargeyska uu qorayo iminkana xildhibaanada ayaa kusoo biiray ayaa leeyahay in manhajkaasi cusub laga soo horjeesto haddii kale dowladda ay samayso wax walba si ardayda ay u noqdaan kuwa wax ku barta jawi degan taasi oo ay la micneeyeen in macalimiin aad u tiro badan oo manhajkani wax ka garanaya loo tababaro intii fasalada la dhisi lahaa ayay leeyihiin ee dhegeystayaal waana wargeyska daily nation ayaa subaxani qoraya dabcan waanu eegi doonaa waxyaabaha markaasi ee kasoo cusboonaada mar haddii xildhibaanada iyaguna ay kusoo biirayaan ay leeyahay doodan ku saabsan manhajka cusub ee ardayda iminka wax ku barta hagaag haddii aanu aadno bogga shanaad ee wargeyska daily nation siyaasadda ayuu weli ku saabsan yahay gobolka xeebta waxaa la leeyahay barasabka kuale salim vuria oo xiga garabka madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto iyo xasan cali joho isna aanu ognahay inuu yahay ninka ugu dhow raila odinga ayaa waxaa laleeyahay iminka waxaa ka dhexayn doona dagaal iyo awood isku awood sheegasho ka dhanna ama ka dhexeeya ama markaasi ka dhici doona gobolka xeebta waxaa laleeyahay mvuria ayaa waxaa maalinkii waa maalmihii aan soo dhaafnay madaxweyne ku-xigeenka ka dhigaya leeyahay mid ka mid ah hogaamiyaasha one kenya alliance principles ayaa laga dhigay waxaa iminka uu la jegayah leeyahay musalia mudavadi moses wetangula weliba madaxweyne ku-xigeenka ee gudaha isbahaysigaasi principal ayaa laga dhigay sababtan waxaa leeyahay ama wargeysku uu qoraya in uu awoodiisa uu ku dhiyahay gobolka xeebta ay kor u kacdo si markaasi gobolkaasi aanu ognahay in madaxa xisbiga odm raila odinga uu isagu sheegto shafkana u garaacdo inuu yahay gobolkiisa oo codadka uga badanna ka helo loo wiiqo ayaa leeyahay halkaa iminka kadib isaga iyo joho ayaa halkaasi isu awood sheegan doonaan cid diraysa ayaana reerka u haraysaa ayuu wargeysku leeyahay oo markaasi labadaasi barasab labaduba noqonaya laba barasab oo labadoodii xili uu dhammaanayo sidaa wargeyska uu qorayo hagaag bogga lixaad ee wargeyska daily nation aynu taagno dabcan waxaa moodaa siyaasad inuu isku daba xijiyay wargeyska ee from bogga koowaad ilaa iyo dabcan bogga toddobaad bogga sideedaad aanraada ilaa bogga tobanaad ayuu qorayaa siyaasadda wargeyska daily nation waxauu leeyahay qaabka raila odinga uu u qorsheynayo in gobolka rift valley ee uu kasoo jeedo madaxweyne ku-xigeenka dalka uu uga heli lahaa ku dhowaad laba milyan oo codada ku dhowaad laba milyan oo codada sida uu uga heli lahaa gobolkaasi ayuu ku tala jira ayaa leeyahay hagaag waxaa leeyahay sanadkii labadi kun iyo saddexiy tobankii labadi kun iyo tobaniyo toddobadii xilligaasi raila odinga waxuu halkaasi uu ka helay boqolkiiba afar iyo labaatan ayaa leeyahay laakiin safartan waxauu qorsheynayaa boqolkiiba soddon iyo shan iyo halkaasi uu ka helo dhegeystayaal waxaana iminka laleeyahay waxaa raila odinga taageerayaan ama gobolkaasi ka taageerayaan dad iyagu aad iyo aad awood u leh oona codod usoo dhicin kara ayaa leeyahay sidaas awgeedna waxaa iminka uu qorsheynayaa raila odinga in halkaasi uu ka helo boqolkiiba amaba ku dhowaad laba milyan oo codada inuu gobolkaasi ka helo maadaama aanu ognahay in halkaasi ay tahay goobta uu madaxweyne ku-xigeenka isagu waa gurigiisa iyo weliba hoygiisa iyo gobolkiisa ayaa la leeyahay kanini keega oo xildhibaanka laga soo doortay halkaas iyo kieni waxaana uu ninkani yahay ama ka mid yahay xildhibaanada ugu dhadhow madaxweyne uhuru kenyatta iminkana waxa uu si toosa ula safan yahay garabka azimiyo ee raila odinga waxaana uu leeyahay marnaba suurtagal ma noqon doonto in madaxweyne uhuru kenyatta uu taageero raila odinga dabcan wargeyska su-aalo badan ayuu halkaasi ka weydiiyey isjana jawaabo ayuu ka bixinayaa laakiin waxa uu leeyahay madaxweynaha yaminka waxa uu ka iimaan baxay william ruto a ku-xigeenkiisa mana suurtageli doonto ayuu leeyahay in uu taageero ama wax taageera in yar xitaa uu ka helo garabka madaxweyne uhuru kenyatta hagaag waa wargeyska dhegeystayaal ee daily nation iyo waxyaabaha ugu waaweyn ama ugu xiisaha badan ee subaxani uu daabacayo dabcan siyaasadda ayaa ugu badan waxyaabaha uu qorayo wargeyska daily nation iyo sidoo kale qodobkaasi ku saabsan dhanka iyo waxbarashada ee laleeyahay ururada waxbarashada iyo sidoo kale xildhibaanada ayaa iyagu waxa ay kasoo horjeedaan waa manhajka cusub ee loo yaqaano c b c iyagoo uu aaneeyey ama sababa oga dhigay inay jirin macalimiin khibrad u leh oo ku filan oo loo tababaray balse dowladdu ay ku howlan tahay inay fasallo cusub dhisto halkii ay samayn lahayd ayaa leeyahay waa macalimiin khibrad u leh oo wax barad ardayda hagaag aanu eegno wargeyska the standard dhegeystayaal iyo waxyaabaha ugu waaweyn oo subaxani uu daabacayo bogga ugu hore waa iska garan kartaan waa siyaasad siyaasaddu markuu lagu leeyahayna labada nin ee dabcan mar walba sawiradooda lasoo qaato ee la leeyahay waa labada farasees ku haya doorashada madaxtinimada ee dalkan ka dhici doonta ruto iyo rayla ayuu sawiradooda soo kala qaatay waxaana leeyahay su-aasha uu halkaasi soo geliyey waxay ku saabsan tahay mudavadi waxaanu leeyahay sababta aan oga baxay garabka rayla uguna biiray william ruto bogga sadeedaad ee wargeyska ayuu ku qorayaa warbixintan oo faahfaahsan bal mudavadi muxuu rayla oga baxay garabkiisa rutona ugu biiray hagaag madaxa xisbiga a n c musalia mudavadi ayaa waxaa leeyahay isagoo markaasi ay qeyb ka yihiin kenya kwanza ee william ruto iyo weliba moses wetangula waxa ay ku guda jireen saddex maalmood oo ay ku tegayaan saddex maalmood oo booqasho ay ku tegayaan gobolka galbeedka halkaasi oo ay ka bilaabeen ismaamulka vihiga ayaa leeyahay oo ah ismaamul uu isagao kasoo jeedo madaxa xisbiga a n c musalia mudavadi waxaana sababta halkaasi ay saddex maalmood oo u qaateen ama gobolka galbeedka ay tahay ayaa leeyahay in ay qeyb ka dhigaan amaba ay suurtageliyaan sidii ay ola qaybsan lahaayeen codadka halkaasi kasoo jeeda madaxa xisbiga o d m oo isagu lagu tiriyo gobolkaasi inuu yahay gobolkiisa codadka ugu badanna ka heli karo iminka waxaa leeyahay saddex maalmood ay halkaasi ku qaataan musale mudavadi waxa uu leeyahay sababta aan oga baxay garabka raila odinga waa inaan taageeray labadii kun iyo toddobadii iyo sidoo kale labadii kun toban iyo toddobadii balse ay jirin cid na aqoonsatay amaba noo riyaaqday amaba anagu waxa aan sameynay noogu mahadnaqay ayuu leeyahay oo waxaynu daal oo deeg ayuu iska ahaa cidna aqoonsanaysay gudaha ama gudahanaga aqoonsanaysay oo rayla odinga inaan taageerno ma jirin waana sababta markii anagu nala aqoonsan waayey amaba naloo naloo riyaaqi waayey nalona mahadnaqi waayey aan isaga baxnay garabka rayla odinga uguna biiray musalia mudaaanrade dhanka william ruto ayuu leeyahay iminkana waxaanu wada shaqayn doonaa ayuu yidhi madaxweyne ku-xigeenka isagu aanu u malayn doono amaba ka filayn ayuu yidhi inuu ka duwanaan doono sidii raila odinga oo nugu dhacday daalo deg wixii amaba dadaalkeenii noqday halbacaad lagu dhisay oo aanan loo reeqay ayuu leeyahay waana sababta u weyn oo keentay inaan isaga baxno haddii naloo aprishiate garayn lahaa tankiyu mahadsanid nala dhihi lahaa waan sii joogi lahayn ayuu yidhi oo waay suurtagalay ahaan lahayd in rayla odinga mar kale aanu taageerno balse taasi ma dhicin annaguna awoodeenna ayaan sheeganay ayuu leeyahay isla bogo sideedaad haddii aanu soo qabanno warbixinta halkaasi ku saabsan xildhibaanka gaarista township aadan ducaale ayaa waxa uu dowladda ugu baaqaya leeyahay in ay caddeeyaan amaba soo bandhigaan qandaraasyada la siiyey shirkadaha dalka shiinaha xildhibaanka gaarista township aadan ducaale waxaa iminka dowladda uu ka codsanaya ayaa leeyahay in tan iyo markii waa dowladdan jubilee ay xogaanka qabatay labadii kun iyo saddexiy tobankii ay soo bandhigto cadadka iyo weliba shirkadihii magacyadooda lacagihii ku baxay kuwaasi oo laga leeyahay dalka shiinaha iyo qandaraasadii ay qaateen ayuu leeyahay warbixin uu soo saaray xildhibaanka oo uu horkeenay aqalka baarlamaanka ayaa waxa uu ku eedeeya leeyahay shirkadaha shiineeska ah in markaasi ay qaateen waa mashruucyadii ugu waaweynaa ee dalkani ka jiray tan iyo labadii kun iyo saddexiy tobankii waxaana uu leeyahay ee qarashaadkii lagu bixiyey waa qarashaadkii lagu bixiyey dhankaasi iyo mashaariicda oo ay markaasi iyagu la siinayey qandaraasyadooda shirkadaha laga leeyahay dalka shiinaha boqolkiiba lixdan iyo shan iyaga la siiyey taasoo u dhiganta lix boqol afartan iyo shan bilyan oo shilinka dalka ah ayuu leeyahay dabcan waxaana iminkaa uu ugu baaqaya wasaaradda dhankaas iyo tamarta iyo sidoo kale tan dhanka kaabayaasha tan sidoo kale dhankaasi iyo isgaarsiinta qaabilsan in ay soo bandhigaan waa warbixin ku saabsan sida shirkadahaasi ay u heleen qandaraasyadaasi oo iyagu lagasidoo kale shirkadaha laga leeyahay dhankaasi iyo dalka shiinaha ayuu leeyahay xildhibaanka gaarisa township aadan ducaale waxaana iminka uu warbixintaasi ama doodaasi horgeeyey aqalka baarlamaanka ayuu wargeysku u qorayaa dhegeystayaal goordhow dhankaasi iyo saaxiibada iyo subax wanaagsan ayaanu eegi doonaa balse boqol in ka badan boqol xildhibaan oo garabka madaxweyne ku-xigeenka ah ayaa isbuucan isaga bixi doonaa xisbiga jubli sida wargeyska the standard uu qorayo wuxuu leeyahay boqol ama in ka badan boqol xildhibaan oo iyagu markaasi la ah saaxiibo iyo xulafo dhow madaxweyne ku-xigeenka ayaa waxa ay isaga bixi doonaan xisbiga jubilee waxayna ku biiri doonaan dhankaasi iyo the united democratic alliance u d a waa dhanka iyo madaxweyne ku-xigeenka xildhibaanka gaarisa township aadan ducaale iyo weliba dhigiisa kimilidi didmas barasa iyo weliba kan aldai sarem ayaa waxaa la leeyahay inay markaasi iyagu qorsheynayaan inay baarlamaanka ay geeyaan waa sharci kaasi oo ku saabsan in hadday isaga baxaan xisbigaasi aysan wax caqabada la kulmi doonin xildhibaanadaasi oo sharcigana uu markaasi noqon doono ku iyagu u heeliya sida wargeyska uu noqon doono balse xogeyaha guud ee xisbigaasi rafael tuju ayaa waxaa leeyahay waxa uu leeyahay xisbiga kuma lumin doono wakti in xildhibaanadaasi ay sii joogaan halkaasi sidoo kalena ay wakhti ku bixin doonin ayuu leeyahay in markaasi xildhibaanadaasi ay lumiyaan xilalkooda mar hadday isaga baxaan xisbiga jubli isaga baxa xilalkiinana sii haysta kuna biira u d a ayuu leeyahay rafael tuju halka xildhibaanadaasi iyagu ay ka cabsi qabaan in ay lumiyaan waa kaalintooda iyo weliba awoodooda warbixinta ugu dambeeyaan soo qabanayaa madaxweyne uhuru kenyatta oo ka qayb galay waa shirweynaha dhankaasi iyo dalka etoobiya ka dhacay magaalada adis ababa ee madaxda africa isugu imaanaysay waxaana madaxweynaha shirkaasi uu ka sheegaya leeyahay ama uu ka yiri waxaanu anagu horumar waleyn ka gaarnay la dagaalanka cudurka duumada ama malaariyada ayuu leeyahay madaxweyne uhuru kenyatta waxauna yidhi dowladeennu sanadihii lasoo dhaafay waxaanu si aada markaasi oola dagaalanay cudurka duumada iminkana horumar weynay aanu ka gaarnay waxaana rajeynana ayuu leeyahay madaxweynaha in ma sanadaha soo socda sidoo kale aanu ka ciribtirno ama si aada aanu u yeerano inagoo u marayna ayuu yidhi waxaa loo yaqaano cambaynka zero malaria start with me campaigns waxaa la yidhaahdo ayaa loo marayaa ayuu leeyahay halkaasin waxa uu ka yidhi anagu waxaa ugu weyn ee markaasi horumarkan ka sameynay waa dhankaas iyo cudurka duumada wuxuuna ugu baaqay hogaamiyaasha kale ee africa iyaguna in markaasi ay isku dayaan sidii ay sidii u noqon lahaayeen kuwa cirib tira dalalkooda iyo si guud qaaradaba ka cirib tira cudurkaasi duumada amaba malaariyada loo yaqaano dhegeystayaal waa waxyaabihii ugu waaweynaa amaba ugu waaweynee subaxan sidoo kale uu daabacayo wargeyska the standard dhegeystayaal daily nationna waan soo egnay dhankaasi iyo siyaasadda ay si aada markaasi focuska ama diiradda u saarayaan dhegeyste goobtaa ku sugan tahay subaxan sidee looga waabariistay naga soo waa cibir toddobo ibir labo saddex shan ibir ibir sagaal ibir iyo ibir toddoba sideed ibir hal ibir shan hal ibir shan wax ka yar toddoba daqiiqa ayaanu haysanaa bal aanu siina dhegeystaha ugu hore fursada halo star f m halo asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma waxaa ku salaamadiya cadaacadda waana salaam dhammaan waanu kaa qaadnay saaxiib mustafa wajeer waanu kusoo dhabeynaa mustafa wajeer iyo subaxan alxamdulilah wajeer saas way degan tahay haye wax dhibaatee ma jiraan nabadgelyada oo kay waay haye qorraxda xoolaha waa kulushahay alxamdulilah akrisku waa loo dareeray wax dhibee ma jiraan waa garta marka roob iyo nabadgelyo allaha na siiya ayaan leenahay waana ku salaam waa macsan tahay aamiin dhegeystaha xiga sii dhegeystaha qeleeqadka ku jiro fursadda siiya halo star f m halo asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma عبو محمد حسين حنون قصر عايه waan kusoo dhaweynaya maxamed xadhuun nooga waran عبو برواقة الحمد لله haye
عبو بري وبرواقة إلهي ما محضله haye وكاسة ولا في عين جو أدب ودقي سواي maasha allah maasha allah ala idin ziyaadiy saaxib عيه أبو معاذ xigaha halo star f m السلام عليكم wacalaykum asalaam waraxma
أحمد تونا جالس اللي كابوري تاعي gaarasii subaxan maxamed
ما شاء الله بقول كم بقول آد آد بلو وناسين واحد تصير ربي أوصل جلك وتعطى mhm
مركز دمان لجستياش بورا إستي iyo buura racma meel kasta waxaan leeyahay si waxda idin wanaato mhm marka dadna waan ku salaama saaxib waxaan ku leeyahay maalintaa ku wanaata idaacaddana ha noolaataan leeyahay waa mahadsan tahay dhegeystaha kale halo star f m
السلام عليكم مسعد بن حميد wacalaykum asalaam waraxma
أولا سعيد عبد الله من الولد وجرى مصورا waan kusoo dhaweynayaa saciid nooga waran wajeer فدوا ولا الحق الله لا يسعد ويدنا وقد قال mhm الحمد لله رب العالمين وضعنا كوا بريتنا haye انت انك ورقة وحافظة قصنا بش بش برواقة يا كجرته haye استعت الجديد كدمت عمي قناع سوحة أسأله تضيع أقل صعبان من قواعد تقول لي مادي ولا آذي haye maqaalka idaacadda waa mid kastaa boqolkiiba boqol dhanka siyaasadda waa dhanka hadaleynta waa iska siyaasadda ah ninkan raila amolo odinga ayay la tahay inaad tawaabinaxiga noqon doonto santaanta isha adaasha noqoto mhm
marka raila ay arkay fliis anad wadanka utalin doono shan sano soo socota markan dhammaan dhegeystayaalka waxaan leeyahay sabaax alkhayr saaxiib adeen shaqada ha kuu wacnaato waa mahadsan tahay saciid dhegeystaha kale ee qadka ku jira haddii aan fursadda siino halo star f m
السلام عليكم wacalaykum asalaam waraxma مساء والله صباح وناسان أنا دقيقتاش ولا كتير subax lamida walaal وطيب وجير قامت وجير ما شاء الله الحمد لله إلهي بام هاد السلعة وبريغة إبنية السعود كويس ما شاء الله
mhm قرار هو مسلمو هاد وحوين كمورها لكن الحمد لله بابان كسونا ما شاء الله دقيقتين دماغ صباح وناسان الله يعجب المعنى وعمل maalin lamid ah ruqya dhegeystaha kale halo star f m السلام عليكم wacalaykum asalaam waraxma
حليم سلام من دير عطوشي waan kusoo dhaweynayaa xaliimo mandheera inooga waran subaxan دواء الحمد لله دي مجرى نبدان كسو كعني mhm
الله المسلمين توح بك واجرى إله ونو عافيا ليهي mhm ilma ardaydana waxaa imtixaankiya waxaa isku hagaagay ka murgihaayeen allaha u fududaye madarasadii iskuulkii mhm
marka waxaan leeyahay ilmahaasna ha loo naxariista madarasadii laga maqmaqnaani kara iskuulkiina lagama maqnaani kara allaha u fududeen leeyahay insha allahu star f m-na waa idin salaam inta dheer oo cibaado leh waa mahadsan tahay halo star f m
Halo. تعال بمصر waan kusoo dhaweynaa mombasa iyo subaxan
وأنا شفت عروضي في الجد واحد متر haye
هوش مجنون ولا عاد كل شيء وسائل mhm طالبا كل شيء waa mahadsan tahay ducaale dhegeystaha kalean siino halo star f m qadka ayaa ka hiiliyey saaxiibkaasi goordhow warkii subaxnimo ayaad maqli doontaan intaasi ka hor dhegeystayaal kooban ayaan fursadda u siinaynaa halo star f m soo soo dhowow magacaaga inoo sheeg iyo halkaad inay soo wacayso
حسن شيخ عبد الله وحنجي وأول مرير جرها جرع waa gartay inooga waran weel mareer
الحمد لله برواقي بش بش haye waa lasoo toostay alxamdulilah nabad baa lagu soo toostay waa la waabariisay dib ma jiro ilaaha mahad iskale alxamdulilah waa gartay
alxamdulilah waa la fiicanya adeecada iyo idinka dhammaan saas barnaamijka noogu soo qaybgaliseen dhammaan waa idin salaamayna insha allah aad baa mahadsanta saaxiib halo star f m السلام عليكم انت عبد wacalaykum asalaam waraxma رشيد ابراهيم بمواني يبقى السلام عليكم نود بالغ تقاعد جوه وكايها اد بالغ فيعين ولكن waa gartay هذا هو يتوب كان نبد يو روب ان الى قلت وهينا aamiin waa mahadsantahay rashiid saaxiibka kale si ee qadka ku jira hagaag dhegeystayaasha ugu damba ayaan siinayaa fursadda warka iyo aafooda inagu soo haya dhegeystaha qadka ku jira yuusuf adaasiisid hagaag dhegeystayaal gabagabadii aan isla soo gaarnay ee laba dhegeysta ayaan siinayaa fursadda halo star f m
الو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu
احمد مصطفى حضرير الفو haye axmed qaxootigii halkaad ka sugan tahay nooga waran
وما هانت ما شاء الله الحمد لله هذه سيف انا وصوات رسالي gaar ahaan meel xaafadan ku suganahay alxamdulilah ku salaamu calaykum aad baa mahadsantaha saaxiib waan kaa qaaday halo star f m
halo asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
magacayga waxaa la yidhahaa danku daale waxaan joogaa madhogo haye madhogo iyo subaxan
maasha allah ilaahay baa mahad u sugnaatay haye
star f m waa salaamaya asalaamu calaykum wacalaykum asalaam warama- waa mahadsantahay saaxiib dhegeystaha ugu dambe aan siiyo fursadda ee qadka ku jira subaxani aan barnaamijka kusoo gabagabeynayna xubinta subax wanaagsan halo star f m halo dhegeyste
halo raadi asagaabi
Halo?
waan ku maqlayaa raadi asagaabi fadlan magacaaga inoo sheegay halkaad inoo soo hayso Ah, waxaa la yidhahdaa khaliif cali halkay joogtaa khaliif bogyar walaal boggeena halkeyd ka tirsan tahay
ama bogyar waxaa weeye dhistriya dhedheer waa gartay inoogu horan halkaasi subaxan alxamdulilah ilaahay baa mahadle nabad baa lagu waabaristay jawi waa fiican yahay anigu reer baadiyahan ahay adduunyada waa kala dareersanay adduun alxamdulilah inagana waa inaan salaamaya waa gartay aad baa mahadsan tahay saaxiib dhegeysta ugu dambe ayuu ha u mahadsan yahay aan fursadda u siino xubinta subax wanaagsan dhegeystayaal
ahlan wasahlan wmarxaban bikum salaamu ullaahi calaykum waraxmatuhu tacala wbarakaatuhu dhegeystayaal kulanti wacan wanaagsan idaacadda star f m codka gobol- gobolka waqooyi bari ayaa dhegeystayaal dhegeysanaysaan dhegeystayaal saacadda waxay ku beegan tahay waa dheg- waa taarikhda waxay ku beegan tahay sod- waa ta- taarikhda dhegeystayaal waxay ku beegan tahay toddobada bisha libaad ee febraayo sanada labada kun laba iyo labaatanka dhegeystayaal waa maalin isniin ah ee dhegeystayaal kuna soo dhawaada xaaladda wadanka waxyaalaha markaasi ka tagan waxyaalihii markaasi ugu weynaa lagu hadalhay inta badan dhegeystayaal laakiin taasoo mid ka duwan dhegeysta sida isbuucii hore aynii sheegnay ee jimicihii dhegeystayaal oo markaasi stuudiyaha mar nagu- naguna sugnaa Ah, maxamed caamir dhegeystayaal oo arrimo fara badan gobolka waqooyi bari dhibaato fara badanna ka sheegay kana eh, doonayo markaas inuu kaga dhiidiyo sidoo kalena markaasi dadka eh, wadada saxda ah loo qaasin karo mise loogu hanuunin karo ayuu saakan halkan markaas oo isniin ah inoo fadhiya dhegeystayaal oo markaas doonayo in siyaasadda guud iyo weliba miisaaniyadda dhaqan dhaqaale ee gobolada kountiyada dhegeystayaal ee k- ee waxaa loo yaqaano economic generation aan markaasi wax badan ka ogaan doono dhegeystayaal iyadoo sidoo kale qeybaha dambena aad ka ogaan doontaan dhanka musuq maasuqa halka sidoo kalena aad ogaan doontaan halka uu markaasi xisbiga ah ama xisbiyada kala duwan iyo weliba hirsiga waa higsiga markaasi lagu doonayo in markaasi lagu dhaqangeliyo ama lagu melmariyo waa higsiga wax ka bedelka oo ah ka bedelidda dhegeystayaal hanaanka dastuuriga ama sharciga dhegeystayaal ee b b i da iyo cidda markaasi ka dambeysa iyo sidoo kale hanaanka markaasi eh, xigashada ee gobolka waqooyi bari ee markaasi laga doonayo in ay kaalin qeyb markaasi doonaya in ayagana kaga noqdaan iyadoo aan ognahay dhegeystayaal in la- kauntiyo markaasi fara badan ay u coodeeyeen waqtiyadii markaasi loogu ololinayo warbixintii b b i da laakiin marka hore dhegeystayaal waxaan ku hormari doonaa bal siyaasadda guud iyo weliba miisaaniyadda ee kauntiyada iyo weliba wadanka guud si markaasi kauntiga ama gobolka waqooyi bari kaalinta ay kaga jiraan maxaa markaas isbedelay maxaa gaabad ku imaaday waa sidee hanaanka dhaqan dhaqaale ee kauntiyada waxyaala markaas ay ku tinas- ay ku tirsanaan karaan sidoo kale waxyaala markaas ayaga ay soo saaraan maxaa kale ee u cusub ee kauntiga markaasi u hirgalay muddooyinkii u dambeysay ee dowlad wadaajinta tan iyo labada kun saddex iyo tobankii ama devolutionka dhegeystayaal iyo weliba xisbi ama weliba isbedeleen dhegeystayaal gabano fara badan halka gobolka waqooyi bari markaas uu liito uuna markaas liicayo sidoo kale uu kukufaayo maxaa isbedelaya maxaa lagu kobcin karaa iyadoo sidoo kale dhegeysta loo socdo doorashada guud ee sanada labada kun labaiyo labaatanka bisha sideedaad dhegeystale sagaalkeeda sida markaas ay ku asteysay guddiga doorashooyinka xuduudaha i e b c iminka sidoo kale ololihii ayaa socdaan isla sidoo kale wadadii ayay markaasi dadka shicibka haddana doonayaan inay qaadaan buuqooda qayladooda ayaa iminka meel walba warbaahinta qabsaday ayaa ayagana haddana meeshooda taagan oo maanta markaasi looga baahanya inay isbedelaan haddaba waa sidee bal siyaasadda guud iyo miisaaniyadda ayaa markaasi ku bilaabanaya waxaana markaa hore soo dhaweynaya subax wanaagsan leenahay maxamed caamir subax wanaagsan saaxiib wcalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu yuusuf waa mahadsan tahay waana ku dhow yahay barnaamijkan saakay ugu yeertay waa tahay aad baad umahadsan tahay een, gabagabadii een, eh, sidii aan dhegeystayaasha ballan oo qaadnayba in jimcihaynu soo dhaafnay bal aan ku bilaawno bal siyaasadda guud iyo miisaaniyadda gobolka iyo sidoo kale kaalinta markaasi kaga jirto wadanka iyadoo aan ku lifaaqayno mise hoosta ka gelinayno sharciga ama dastuuriga
waa mahadsan tahay Eh, kolley wadanka mar- markaad dhisan yahay wadan Mhm.
arrimo badanaa u dhisan Sax.
waxaa ka mid eh, siyaasada Mhm.
sharcigana waa ku arrimahaas waa waa waa dhisay sharciga kenya Uh, chapter seven of the constitution ayaa waxaas ka hadlay representation of the people in dadka lagu mathali kara siyaasad iyo eh, yacni iyo i b c independent electoral eh, waa guddiga doorashooyinka xuduudaha aad iyo aad Mhm.
marka sharcigaas oo eh, eh, chapter seven of the kenyan constitution aad waxay uga hadlay representation representation waxay ku imaadaa badi political party Mhm.
iyo marka waadna zaaid aad sharciga uga hadlaa political party Mhm.
aadaas uga hadlaya Mhm.
iyo waxaa la dhahayaa waxaa la dhahayaa en, eh, elections Mhm, doorashada Uh, doorashada oo marka wax zaaid ay uga hadlay waa sharci dhammaala chapter dhammaalaha ku- ayaa lagu qoray Mhm.
sifada yacni Mhm.
looga hadli lahay asxaabta siyaasada wadanka ka jira Mhm.
yacni diiwaangelitooda sida loo diiwaangeliya Mhm.
eh, waxay ku dhisan yihiin structure ay ku dhisan yihiin waxaan dhammaala sharciga ay ku qoran tahay Sax.
marka iyo boundary review Mhm.
in wadanka Xuduudaha.
haa ba- sha- me- chapter seven kaadna waxay ka hadlay adiga electionka Mhm.
sida laga rabo chairmanka managerial positionka sida laga ac- act parliamentana waa lagu xoojiyay Mhm.
waxaa kaloo ay marka iyadana ka hadli marka yani isgogoyska boundaryga Mhm.
marka adiga sharciga dhinacaas ayaa u waafaqsan Mhm.
wixii ku saabsan election iyo representation Mhm.
marka sharcigana xagga waa kasii tagay waxaa ku xigta structural sequence of the law indaa la fiiriya saas uu isu raacsan yahay yani sharciga Mhm.
waxaa lagu xijiyay marka legislation Mhm.
seven waxaa ku xigta legislation Mm.
legislation marka waxaa waa wax lasoo doorto Mhm. si xildhibaanada xildhibaanada m c ayaasha yani waxaan adi sidii wax loo soo doorto baarlamaanka wax laga rabo composition of the parliament Mhm.
adiga sharciga waxaasaas ku dhisan yahay Sax.
sharciga marka waxaad qabaa dad lasoo doorto oo nominated la dhahaa iyo, eh, dad lasoo doortay oo la dhahaa elected positions iyo dad nominated la dhaha oo yacni laga soo xushi baabaha lagu soo xus- lagu soo xulanaana x- waxaa qaba sharciga Mhm.
marka adiga sharciga saasaas u kala siyaasadda iyo policiga public policy waxaan la leeyahay Mhm.
yacni isu keenitaankooda kulli waxan waxay ku jiraan sharciga kenya Mhm.
jabtaga koowaadaas ku dhammaana sharciga waxaa tagaa baka 18 chapter 18 of the constitution Mhm.
wixii oo saas tahna sharciga weli waxaa lagu sii faray parliamentary act badanaa lagu tafsiiri Mhm.
marka hadda arrimaha yacni budgetka inda laga hadli rabo ama devolve unitkan chapter Ah, marka 11 of the waxa- constitution marka waxa la marin yaa- rabo. Mhm.
waxaa jira public yani chapter 12 of the constitution asagona iska hadlaa public finance arrimahaas ay marka budgetka iyo kenya waaba iska constitutional country wadanka hadda xeera u dhisan Mhm.
xeerka markaad dhisanyana yacni wax walba oo la hagaajiya asbaab walba ay dowladda hagaajisa ama xisbi ahaada ama public policy ahaada ama yacni structure walba ha ahaada oo society-gan yacni direct influence ku leh oo ama shacibka yacni u shaqeeya waa ina aas waafaqsanaada sharciga wadanka u dhisan marka annaga waxaan nahan constitutional governance Mhm.
marka governanceka principal structurega waxaa ku dhisan waa- ay ku dhisan tahay sharciga the first Right.
principal structure of policy intaad maqashid waa sharciga yacni qaanuunka loo tagaya Qa- qaanuunka marka qaanuunkaas wa- sharciga direct interpretation sharciga ayaa tafsiiri kara indaa ahayn oy naga qarsoon tahay judiciaryga marmar tafsiira marmarna Waa baarla- maxkamadda.
ah, maxkamadda marmarna baarlamaanka ayaa tafaasiir weyn bixinaya Mhm.
sidii waxaas marka lagu diiwaangelin lahay Mhm.
marka constitutional policy waa saan ku sheegay wadanka waa iska constitutional policy yacni waa sha- policy ku dhisan sharciga aad iyo aad.
ha indaa ahayn legislative policy waa policy ku yimaaday marka baarlamaanka baarlamaanka sida lagu soo doortona waaba tanaan kaaga sheekay Mhm.
waa chapter 8 of the constitution yacni ka- wax walba sida lagu bixin lahay si ay kusoo geli lahayeen asxaab sharcigaas ayaa yacni ko- regulate garayna marka iyo institutional policy institutional policyga marka waxaa waa bar yacni sharciga waxaad dhisay aan dhahna bal bolista Mhm.
structures u hagaajiye waxaas hagaajiye national police service commission waxaas hagaajiye police oversight authority waxa la dhaha yani kuwa Ku fiiriya- kormeeraan.
kor kormeeraan pol- polista iyo commissionka oo polista hadda recruitment iyo maaragtay eh, promotionka iyo waxaan kulle saldhag u ah marka ama waxaas u imaade judiciaryga judiciaryga maxa- maxkamadaha maxkamadaha sequenceka dhisan oo supreme courtkaas ka imaadaya bakka hoos levelka ugu dambeeya oo xaka- ma- maxaakiimta Aha. yacni qaanuun u degsan qaanuun u degsan oo sharciga lagu dhisay ayaa jira Aad iyo ha aad.
political policyga waaba kuu sheegay siyaasadda nafteeda yacni wixii hore waa laga soo gudbay wixii wadankaas ahaan jira waaba kasoo hadalna faces of kenya constitutional development yacni wadanka wixii yacni marxaladihii soo maray wadanka yacni sharci ahaan Sax.
waqtiga britishka waa ka hadalnay waqtiga waxaan ka hadalnay independent waqtiga party la diiday oo de jure de facto Xisbiyada party wax la systemka diidaya.
ha waxaasaas jiray wadankan kasaraanay marka lagu bedelay two a marka waxaan kulli waxay i b g g daan ka hadalnay nineteen ninety seven two thousand constitutional yani review commission aan ka hadalnay saan usoo wadnay bomada draft waa soo wadnay waxaan keennay meeshaan صح marka sharcigan ayaa saldhig u ah sharciga boqo- 100% kenya waa constitutional framework waa constitutional policy policyga naftiisa ama political policy ahaata ama social policy ahaata ama economic policy ahaata kulli waa inay sharciga ka soo qaataan awoodda ay ku shaqeeyaan wax sharciga dabamarsan contradiction to the constitution waa illegal wax sharciga dabamarsanaan kara Waa sharci ma lagu waa sharci darra laguma dhaqan kara marka boqolkii dadka shacabka kulley ee, darraadna waa ku boogaagnay oo u sheegnay waxaan dhahnay sharciga ha la barta صح ha sharcigan ha la barta chapter oneas ka soo bilaabana chapter eighteen parliamentary act badanaa jirta Mhm.
taasna ma dabamarti karta ma dabamari karta yani sharciga waddanka u dhisan marka political policy eh, land policy dhulka ahaata yani eh, business policy environmental Ganacsiga, policy ha dhismada infra- deegaanka.
infrastructural policy Aha.
waxaan kulli regulationkooda waxaa laga soo qaadaa sharciga Mm.
ha meeshaad sharciga yani tafaasiirta ka gaabina baarlamaanka yani ku xoojina act of parliament baarlamaanka ma laisku fahmi waaye marka judicial interpretation laada marka maxkamadaha la aada maxkamadaha tafsiira wix laga raba Mm.
marka wadanka hadda waa aragtay waa wadan siyaasadda hadda daraad waxaa la maray political party amendment Mm.
yani ah, yani wadankinaas coalition Xisbiya.
xisbiyad باتيس parties يعني حتى سيدا العقد لو قابل لو قيب سنة فاندنج بوليتيكال بارتي فاندنج وحنا العقاء سوقلا يعني حتى سياسة سيدا لو قيب سدا شرعي واو يعني وكهل 70% waxaa qaadana ninkii yani represent yani ku badan voteska 15% aa dadka curyaanka ninka ku badana qaadana yani sharciga saasaas wax u dhisay marka contradiction to the law oo to the constitution badi waa laiska ilaaliyaa sharciga marka wixii dabamara oo ama s- ku dhisan political party ama ku dhisan yani ganacsi ama ku dhisan maxkamadda laada maxkamadda dalaadana badi hadda waan aragnay laba sano saddex sano soo dhaafnay cod contemptga iska batay waxaana yeelaa sharciga wixii waxay dhiglaya greenland void waxaan wax jiraba maaha ha waxaa ka badan yani hadda asxaab badan oo siyaasad lagu hagaajiyay because wadanka labaa shay loo kala qaadaa dowladda oo siyaasad ku dhisan sharciga oo nidaam iyo qaynuun ku dhisan ha marka sharciga always waxaa ilaaliyaa qaynuunka iyo nidaamka sharciga ayaa ilaalisaa maxkamadaha kenya maxkamadahana wa- yani independent hadda wadanka feere waxaas qabaa kii kale arms of government waxa la dhahaa. arms of government waxa la lahaa jira yacni een, wadanka saddex qaybooda loo kala qaaday awoodda wadanka yani awoodda koowaad waa judiciaryga Ah, ju- ju- judiciaryga ha jirta judiciary ha jira and then waxaa jira baarlamaanka legislative powerga iskale iyo executiveka marka sharciga intaan waa kala ilaali Ah, check and balances waxaa la dhahaa jira waa is ilaalinan waana la kala marka waa ilaalina executive waa madaxweynihii wasiiradii iyo wixii hanaanka loo kala iyo qaaday principal secretaries legislature waa waa ku xirdejiyaasha waa sanadkii iyo baarlamaankii iyo kuwalaas aad iyo aad.
halka judiciary ay tahayna waa maxkamadihii iyo waxyaalaha.
maxkamadihii marka saddexdaasoo keliya ku lifaaqan yihiin saddexdaas oo marka sharciga iskugu xiji chapter seven of the constitution chapter eight of the constitution chapter nine of the constitution sida dastuurka u qoraya sidaa dastuurku qoraya yacni eight nine ten representation aa seven kasoo bilaabani eight oo marka maxka- eh, yacni baarlamaanka ah eh, and then nine oo marka executiveka iyo judiciaryga oo u dambeeya Mm.
marka badina yacni iyakuna waa la kala ilaaliyaa waana la isku ilaaliyaa Sax.
Eh, waxa waa checksan- labana waa lisku- waa la- waa lisku- waa lisku- Ah.
waa isku maarmaan Ah.
ma kala maarmaan ma kala maarmaan marka waxaana la siiyey ad- yacni xurriyad awoodooda awoodooda mid Madax walba bannaani.
madax banaani Sax.
inaas waxaas hagaajina u madax banaan yahay Ha. marka wadanka adiga boqolkii waxaas ku dhisan yahay waxaas la dhahaya yacni constitutional policy Sax.
marka regulatory policygaan ka hadlayni yani waa waxaan sida loo loo- loo kala ilaaliyaa oo yani sharci ahaan ay iskuga xadgudbeen marka taadna waxaa lagu ogaanaa cause iyo actionka yani cause action of the constitution yani marka fundingkan yani sha- lacagahan la bixina hadda devolution la siina kulli waxaan waa wax xeer ku imaaday waxa ha wax iska imaaday maaha marka taas ayaana dadka anfaca marka indaa la fahma oo marka jabtaga constitutionka maxaas ka qabaa adiga yani hataa inaas kenyan tahay citizenship kaanaas sharciga ka bilaabana kenyanimada maxay tahay right of adiga yani, xaqaa bill- leedahay xaqaa, xu- bill of xu- rights.
xuquuqdaada ها يعني national values wadanka waxaad ku dhisan yahay national Qiimo- values aha, inay adiga dadka- qiimaha ka joogto adiga.
ها يعني equity human dignity in la ilaaliyo ay dadka sinaadaan xuquuqda loo sinaada marka adiga sharcigan waxaa yani aad ku dhisan yahay saan daraad u sheegay fair platform marka always dowlad iyo sharcina inkastoo sharciga dowladda keena dowladda badi ma rabta waa inuu qabto laakiin yacni inaad sharciga maarta Mhm.
ha markaa sharciga iyo iswaafaj iswaafaqaan yacni dowladnimadana waa waxaan aragnoo la dhaha democratic governance Aad yacni iyo aad.
heer saraa la gaaray Aad iyo aad.
laakiin meeshaan hadda kenya constitutional democracy yacni sharci ahaanaa su jira laakiin dowlad ahaan maxaa jira dowlad ahaan waxaa jira weli caburi lacag ka gooy saan Een, waa tahay marka maxamed caamir aad baad umahadsan tahay ee, sharaxaad koobana siisay Ee, laakiin markaad fiirsado gobolka waqooyi bari een, arrintan sharciga iyo hadda sidaad iskugu keentay iyo sida kala dambeynta marka kala dambeynta hadda wad sharci uu ku socdo oo qa- sida maxkamadaha iyo baarlamaanka iminkan aad noo kala sheegayso marka siyaasadda guud markaad fiiriso ee, gobolka iyo kala dambeynta oo sharciga ayaa markaasi eh, ka gaabiya leedaha oo ayaga ayaa ayaa ka gaabiyeen oo marka intay fahmi lahaayeen sharciga horta sharciga Mhm.
yacni eh, general interpretation aad leeyahay yacni wax yacni eh, yacni wax guud Sax.
iyo wax hoos Mhm.
ummadda sharciga markaas wax dhisa waxaas ku dhisaa yacni siday ahaani lahayd yacni sida laga raba Mhm.
Eh, haddana waxaan ku dhahay warka ugu dambeeya oon sheegaya waxaa way kala tahay dowladnimada iyo sharciga sax inkastoo dowladda ku dhisan tahay sharciga dowladda marka lasoo dhisa waxay badi inay suurtagal hagaajisa inay sharciga dabamarta Mhm.
aa iska suurtagal leh Sax.
oo marka hadda madaxweynaha kale waxa lagu eedaynaa waxaa ka mid eh, waxaan laleeyahay contempt of court war waxaan ha yeelin iyo dowladdana madaxadeega maxkamadihii doomaraya oo dabamaraya marka siyaasada northeastern kama baxsana siyaasada wadanka ka jirtay midda sharciga ku Laakiin waa ka dambeeyaan.
Ya, wa- dad ahaan ay ugu dambeeyaan Aad iyo aad.
Wa- dad- sharciga border point mandera kasoo bilaabatay ilaa ka lungalunga waa kenya territoryga because Sax.
sharciga kenya waxaa sheegaa kenya maxay ka kooban Aad tahay iyo aad.
Haa, dad ahaan culture ahaan maxay ka kooban tahay Sax.
marka adig dadkaas aad sharciga sheegay aad ku jirtaa oo kenya citizen kamuu isku tahay.
saarin kamuu bixin laakiin Kama dad bixin.
dada ka dad ahaan Haa, marka ummadda waxaa la rabaa iyagu siyaas ahaan inay isu dhisaan oo asxaabaha socda iyo ololeynta socota iyo kala Siyaasad.
qabsadaan Aha.
Haa, laakiin sharciga adi kaama reebin Sax.
Haa, sharciga arinaas la itigarayna saana laga rabaa leeyahay arrintan ay ahaato Aha.
marka sharciga asxaab siyaasa kule daal dhaha marka dhihi maaha hebelaa lasoo doorta hebelaa lasoo doorta laakiin waxaad ka hadlaa wax general leh Aha.
minoritiska ha la ilaaliyo dadka cuuriyaanka ha la ilaaliyo marka een, adaa wadata Fair representation hadalka ha jirta, haa.
sax hadalka adaad adiga wadataa een, caamirow een, dadka mandheera ku dhaqan tusaale ahaan hadda usoo qaadano for example tusaale ahaan aan usoo qaadana dhegeystayaal een, haddii aan soo qabto aan dhaho een, cod- cutubkaasi ama articlekaasi dastuurka wuxuu dhigaya sidaas sidaas aniga weli ma helin qayli aan dabcan ama- ama dibadbax maan dhammaano maan samayn karaa si nabad ah sharciga waa qabaa maandamano in la hagaajiyo waa maandamo qabaa yani anigoo leeyahay artikolkaas sidaas sidaas dastuurka sidan ma liigu samaynin xildhibaankai aan soo doortay mase gabani aan soo doortay sidii wax aan rabay igaguma qabanin haddana haddana waxaan rabaa inaan li- liiga bedelo waxaan ka hadlaynay last week waxay behed ummadda in la hormariya sax sharci ahaan sharci ahaan marka la hormariya qofka xaquuqdiisa saamaha horta qofka markaas barnaambaxa maxaas u barnaambaxa waa qof cog Ah, marka qofka public administration hagaajinaya waa qof og wixii la sii oo sharciga sii in laga gaabi ha marka dadka laakiin hadda nodistan toban sano banaanbax kama jira Sax.
Ah, banaanbax kama jira marka waxaad malaynaya dad ku qancan ku qancaan wixii lasii ku qancay Sax.
inday qanacsi jirin marka because dhulka annaga waa ka imaadnaa waa naqanaa sax wixii laguma qanacsana bannaanna dibidbax ma jirta haa maxaa tusini marka inaan laga gaabin yacni fahanka sharciga Ahaa.
haa hadda yacni sharciga intaad fiirisid artikolo badan hadda kulo article two o two of the constitution waxaad ka hadlaa waxa la dhahaa equitable sharing of national revenue sidii wax loo qaybsado La yacni.
qaybsado.
haa qaybsigaasaas ku jirta adiga national revenue marka la dhaha waxaa waaye wadanka haa, kenya kenyana sharciga waa waa sheegay waxay kenya tahay kenya maxay tahay republic kenya maxay tahay intayna ka bilaabataa dadkeeda maxaas yahay dadka waa a b c d marka wax saan in lagu qaybsada sharcigaa qaba article two zero four of the constitution that's very set equalization fund aska hadla equalization fund maxaa waa yacni waa lacag looga talagalay inuu iyagu lagu hormariyo Sax.
marka suurta qofka indaas ogyahay horta wax ka maqan markaas ayaa dareen qaadi karaa sax intaas ogeen waxa ka maqan dareenkiisa marka waa iska yani aamusnaanta xitaa waa jawaab ha marka hataa waxaad arkay hadda sharciga f- first yani attempt of amendment wadanka in la bedelay sharciga asugu ayaa s- soo baxday maalin dhexdaas markay madaxweynaha iyo former prime minister ay heshiiyeen oo handshake waxa la dhahaa political philosophy oo handshake la dhaha hadda wadanka laga baasmari marka handshake taas waxay dhashay waxa la dhahaa marka b b i sax building bridges and institutions aad iyo aad Ah. marka monasiyaasana waxaaba la dhahaa yani waxay bridge ay waxay ka dhisaan meelaas hubi ka jirin waa tahay taa b b ida waa nagu soo maya noqon doonaa.
yani Mhm.
hadda yani waxaan ku keenaa dad ahaan Caadi hadda ah.
b b ida markay martay Mhm.
yani dad yaroo linda katiba la dhaha ayaa tagay maxkamadda oo jooji Oo yaa ka hormaadeen.
marka annaka waxay naga qaadi waxayna siini lama ogo Aha.
sharciga wixiis ku siiyey marka markaas fahamtid Aha.
ayaan ani waxaan u malaynaa qofka inaad aadi kara administration public administ- ah, aad banaan bixi karaa Caadi ah.
waxaanaan sugay waa wixii waa laga gaabay maxaa loo gaabay Mhm.
oo marka sharcigana waxaad ku fahansanaa horta governaga Mhm.
governaga shaqadiisa maxaa waa yaad u shaqeeya horta wadaad ku shaqeeya Mhm.
yacni nin hadda wax feva ku hagaajina maha Sax.
nin axsaan wax ku hagaajina maha Mhm.
governaga yaad u shaqeeya wadaad ku Ileen shaqeeya adaa soo ga- meesha saarato Ha.
walow ii adeeg A lahayd.
devolve unit sharciga waxaa tii a whole chapter constitutionka ma- meel dhamaaloo chapter 11 of the constitution ayaa si ma yacni cad Mhm.
clear interpretation Mhm.
constitution ayaa dhaha governaga shaqadiisa maxaa waa san Mhm.
fourth scheduleka oo sharciga intaad fiirisid devolutionkan la devolve garey iyo hataa maaragtay wasiiriinta la devolve garey yacni devolution services waxaa la dhaha yacni waxaan dadka loo gey sirkaaliya mashinani waxaan laleeyahay maarata dowladda hoose maarata Aha.
sharciga ayaa waxaan qaba marka adiga xaquuqdaada waxay ku jirtaa yacni siyaasada wadanka ka jirta xaquuqdaada waxaada kulli bu- budgetkan fundingkan waxay ku jirtaa qofka bilowaadanka inaad fahmo horta sharuucda xukumi Mhm.
markaas kabacdi ayaad qofka dhihi karaa waxaa iga maqan ama waxba iga maqan Mhm.
marka atikoolyaal badan atikoolyaal badan yani hadda budgetaa la siiyaa atikool 220 waxaad ka hadlaa yani budgetka Yacni lacagaha iyo miisaaniyadda lacagaha expenditure article 222 expenditure Waxyaalaha ku baxaan.
waxyaalaha ku baxaan aska hadlaa revenue generation kan iyo expenditure dawladda wax soo gala iyo wixii baxay input output kaas aska hadlaa yacni 223 supplementary aska hadlaa Aye.
county ka tan daadu maadid article 224 waxaad arka waxa la dhahaa county appropriation bill based on division of revenue division of revenue waa jira Sax.
marka horta sharciga adiga maxaad ku siinayaa commission of revenue see wax lagu kala qaataa hadda northeastern camal waxaad arkay dhaadhowta waxaan yani ka hadlayay 316 eh, eh, billion inay ahayd lacagta la siiyey sanadka hore sax Sa- eh, sanadkaas sanadka ka horreeyay sanadka dhowaydna la siiyey 270 billion lacag at- yani rafil estimateka gaari marka maxaa lagu siiyey yani commission for revenue allocation commission for revenue allocation maxaa la dhahaa yani waa yani commissionka qaybiya canshuur yani lacagaha soo aruuray marka maxay ku qaybiyaan nairobi yani mandheera ka lacag badan meelaha qaarkood Ee, ka deqli ahaan wax markaa yani ha da- meeshana revenue lagama hela da- shalay waan daraa jimcihii waa ka hadalnay mandheera waxba kama soo galaan Oo.
lacagaha ha lacaga badan kama soo galaan oo revenue oo lagama hela waxyaalaha Laakiin- oo dukaanka oo keliya dukaamada iyo waxyaalaha yaroo eh, suuqyada laga qaado haa wax yar ah, waxayna marka county revenue fundka ay kusoo dhici idaana haddana lagu soo celinaya Sax.
marka sharciga marka waa arrimo badan ay fiiriyeen hataa dadkan laleeyahay commission for revenue allocation hataa sharci ahaan markaad fiirisid shanta sano yani hamiga wadanka cirkaas maraya yani dadka loo doortay maaragtay eh, xafiisaha dad awood laha ahaya marka commission for revenue allocation nin- jezrem nin la dhahaa lagu bilaabay oo f- oo governor central bank ahaan jiray marka ninkii yacni iyokoo sanadka kaashana waxaa lala imaaday yani recommendation sida lacagahan lagu qaybinayo lacagaha maxaa yihin la qaybinaya marka waa 15 percent fifteen Yani boqolkiiba shan iyo toban.
boqolkiiba shan iyo toban shan iyo tobankana waxaa la dhahay bal countiga loo kala gooyo meeqa account oo jirta afartan iyo Afartan toddoba toddoba.
afartan iyo toddoba marka lacagtanse lagu kalsinaa fifteen percent Sax.
waxay noqotay marka in la keeno parameters Ah.
waxa la dhaha devolution calculator yani Sax.
eh, Sidii third loo- ba- ha.
sidii loo kala daran yahay.
Ha, Aha.
third base formula waxa la dhahaa ay keeneen yani sidii loo kala daran yahay in loo kala qaato caadi ah mashruuca ay fiiriyeen marka waxaa ka mid ahayd kow populationka ha Ah.
populationka dadka yani Meelaha lagu kala yani badan yahay.
meelaha lagu kala badan yahay Aha.
marka baditaanka waa lagaa badan yahay Sax.
because kenya national bureau of statistics intaa la fiiriya yani sensorka la hagaajiyo waxaan ha la fiiriya because sensorkaas ayaa lagu yani saleeyaa aftidii la qaada dadka lagu kala ogaanaya sensorka ha Xisa- sensorka xisaabta xisaabta. Sax.
sensorkaas ayaa dowladda ku qaybisaa marka mashruuca maaragtay yani development budgetka waxa la dhahaa iyo ex- recurrent waxan kulli waxaa lagu qaybiyaa yani wix dadka loo qaban kara Sax.
sensorkaas kenya meeqay tahay yani wax lagu plan garin kara projectionka wadanka waa marka marka waxaa la dhahay yaa badan population ahaan waa laga badan yahay northeastern waxaa la fiiriya marka poverty index yani faqrinimada jirta marka.
faqrinimada tobanka qof oo dhul apan kenyadan ku nool apan citygan Aha.
tobankii waxaa suurtagal leh laba inay waxba haysanin sideed waxaastaan sax northern kenya waxaa suurtagal marka tobankii inay sagaal waxba haysan hal wax ways hal waxaasta marka parameters ka ay fiiriyaan waa parameters marka waxaa la- lacagta saa ha loogu badiyo landamask ayaa la fiiri Mm, dhulka La- baaxadiisa.
landamask baaxadiisa dhulka maxaa la qeyriyahay aa la fiiri Dhu- dhulka baaxadiisa marka la fiirinana dadka ku noolna waa la fiirina population ahaan fakhrinimadoodana waa la fiirina landamask ayaa la fiiri marka siyaasa badana iska jirta oo laleeyahay one man one vote yani one ma- one vote one kilometer yani sheekasaana iska jirjirta oo kulli loo jeeda lacagahan yani northestern la siinaa hataa sensorka waxaad xusuutaa inay dowladda ka daba imaaday oo- two thousand and nineki oo la dhahay yani been ay sheegeen dadkan yani waa waa ku darsadeen Wax kii maxkamadda ta- Waa tii maxkamadda la aadiyay hataa aadiyay.
hataa lasoo daynay you see.
aha.
tii maalin dhoweedna aadaa hoos looga dhigay Aadiyay.
ha waxaadna marka trajectoryga horey intaas ka fiirisid waa un wax la qaybsanaa Aadiyay.
marka mida kaloo la fiiriy waxaa waa Mm.
basic equitable shareska laakiin mucaamirow iyadoo sidaa haddana ay tahay lacag badan ba haddana lasii siiya akauntiyada gaarisa wajeer iyo mandheera wax lagu siiyaanba hadda ka hadlayna Sax.
ha wixii lagu si- Eh.
adiga waxa maxaa lagugu sii Sax.
maxaad ku kasbatay you see marginalizationka lix Marka- maaha marka waxay ku kasbadeen marka ee, be- loo meelmariyey Wa- weli may helayaan dadka waa la helayaa lacag ahaan waa loo helayaa inkastoo delay lagu hagaajiya Yeah, yani dib u dhac.
fifteen percentigi dadka hadda budget controller aa jira B- budgetka ninka kenya controller xafiiskaas ayaa mashruuco badan oo countiga iyo u dhexeeya national governmentga fiiriya Sax.
lacagaha sidii looga dayni lahay marka uyuka naftooda waxaa laga rabaa compliance lacagaha maantaan kusii waa soo qaybine si fiican aa soo qaybisi yani mashruuco hadda countiga oo kalood yacni waxay ku dhisan tahay budgetka waxaa iskaga dhisan yahay formulation dadka waa in budgetka horta la formalize gareeya dadka waxay rabaan waa in la formalize gareeya marka budgetka la formalize gareeya la dejiyo ayaa approval la raadina marka budgetka maxaa ka horeeya countiga markaan fiirin countiga waxaa fiiriya marka af saddex mashruucay bu ku shaqaysaa Mhm.
S- a- a- saddexda mashruuc ay ka shaqeysa marka midda koowaad waxaa jirta waxa la dhaha annual development plan waa inay la Sanadka.
imaadaan ha sanadka yani sidii yani Qorshe.
qorshe yani lagu horumarin lahay dadka development plankaas waa inay soo dejiyaan waxaana waa in la approve gareeya yani county assemblyga ay mari yani shicibkan inay kasoo bilaabataan la rabaa.
public participation laga- laga qaybgala dadka.
Ah, laga qaybgala and then waxaa jirta waxa la dhaha integrated development plan oo countiga u dhisan and then waxaa jirta fiscal strategy yacni fiscal lacagtaan ahaan budgetka ahaan maxaa looga qaban karaa dadka Ah, yacni priority intee la siiya yacni waxa marka dadka ma ogo dadka sha- aniga ba- saa ila tahay ba- auditna waa qabtaa marka accountability waxa la dhaha lacagaha marka intaan soo marta always waxaa lagu xirayaa audit waa inay compliance la raadiya wixii dadka shacabka ma loo qabto marka dadka shicibka ayadoo loo marin oo sidoo kale laga qaybgelin sidee marka qofka ama governaha ama sidoo kale kuwa auditka ama sidoo kale kuwa ba- xafiisyada een, county assemblyga marka ayaga oo keliya go-aan iska gaaraan شعب يعني waxay ka yani shacibka conditionka shacibka ayay yani opportunity ka qaadanaya ha wax marka waxa shacibkan waxba ogeyn Aad.
yani arrimo hadda maalin dhowt waxaan fiirinaya bangoma camal Aha.
hal ward ayaa participation ka qayb gelin waa la istaaji yani suurtagal maaha yani Dadka- waxaa la dadka meega soo qaybgelin wax la socon wax soconaya ma wax kala soconaya malaha.
malaha hadda mandheera camar dadka daaldaa tolof billion halensiiya yani tolof billion taaba adag qof kasta Ciddi inuu fahmana laga yaaba.
ma fahmaya billion iyo trillion markaas ka sheekaysid yani waa adag tahay soos maalin dhaweetoon joogay nin- qofaa lasoo doortay oo meel- meeshaan tagay waan dhegaysanay qofkii markii lasoo dooranayo 2017 ba- yani revenue wadanka laga hadlaya budgetka wadanka budget policy statementga wadanka waxaa laga hadlaya lacagta lasoo guri oo wadanka budgetka markayada la mari 2.9 meelahan ay ahayd trillion haddoos ku jirona waa 3.3 latiya la akhri budget policy statementga waaba sidii wax loogu qaban lahay iyo supplementaryga appropriation billki procedure waa soo maray you see.
aha.
wixii marka adi waxba kuma lihid Mm.
waxba kuma lihid marka waxaa loo qaybinahayaa urban centerskan sax 15kina waa lagugu dhagan yahay habal lagu siiya mandheera hadda 12 billion hal la siiya laakiin ma loo dhammaashitiraa looma dhammaashitira maxaa jira marmar compliance problem ay maada audit opinionka la fiiriya O- auditka opinionka waxaa ku dhisan yacni afar shuruuc auditka marka auditka loo keena lacagaha intaanaan ku siiy yani auditka wuxuu qiimeynaya marka waxaad qiimeynaa recurrent meeqaas ku bixis development wixii budget meeqa markaa- wixii markaa- ha marka auditka waxaad la imaadaa lacagihii ma la isticmaalay sida laga rabay Ma loo maray.
ma loo maray marka waxaas keena wax la dhahaa unqualified report yacni si fiicana loo maray you see qualified report yacni wax yaraa kama maqan yacni you see wax yaraa kaama maqan So, Compliance unco- ratekaa- so, unconf- unco- unconf- uh, waxaa la yidhi, unqualified unqualified iyo Wa- waa qualified.
perfection ha.
Sax.
yani midkaan unqualified yani boqolkiiba adi higher margin rate waa ka soo baxday lacagta laguu dhiibay Sax.
recurrent hata development hata qualified report ay markaan danana a second opinion opinion leska marka la fiirinayo auditka qaybtay ka baxeen marka marka qualifiedkan waxaa waa boqolkiiba siddeetan oo kayaasta yacni Mm, Ah, sax wax waay, yaraa sax lagu waay.
haastaa bal buugtaada iska sax Een, boqolkiiba sagaashan aad saxa ka tahay Ah, adiga siddeetan camal Siddeetan.
Ah, saxaas tahay Ah, Aha.
70 to 80 percent saxaas tahay Aha.
midka kalena waa advance yacni ah, boqolkiiba konton ama kontonba ka hoosa ayaad adiga waxaada ay is yacni isa saari lahayn maalin marmarna waxaa la hagaajiya yacni bookkeeping yacni b- b- yacni f- yacni tailoring of books yacni b- b- waxaa la hagaajinaa oo laisku kabayaa yacni xisaabta marka iyada jirta midka ugu dambeeyana marka waa disclaimer waa budgetka ugu liidan marka Waa marka tahay.
horta ummadda shareecada sharciga wax siina haya waxaan sharci ay ku dhisan yihiin aan ka hadlayn hadda annaga Aha.
yani waxaan ka hadlin hadda co- commission for revenue allocation see wax lagu bixiya maxaa nairobi ay u- mandera ay u lacag badan tahay Maxaa- ma- yani maxaa keeni hataa lacagahan dhaadhoweyta gadaal looga daray uyukaa lagu m- yani sharcigaa qaba marginalized group in kor loo soo qaada waa tahay aan waxsan.
aad aad aad baad umahadsan tahay maxamed caamir aad baad umahadsan tahay saaxiib dhegeystayaal waan isku soo noqon doonaa hanaga dheeraan hanaga fogaanin arrimo badan ayaa wax badan ka ogaan doontaa dhegeystayaal iyadoo weliba countiga aad ku sugan tahay dhibaatada iyo caqabadaha ka haysatana dhegeystayaal saaka dhegta u taag sidoo kale waxaa kaa jaahil bixin doonaa maxamed caamir dhegeystayaal in badan oo wax- waxaa laga yaaba dhegeystayaasha dhe- dadka hanaga gobolka qoybir inaysan waxba fahansaneen laakiin iminkana si toos loogu soo jeestay oo sidoo kale doonaya in wax laga dhaadhiciyo lala fahansiinig weliba waxaan ku guda jirnaa arrimaha markaasi xaaladda dalka iyo sidoo kale arrimaha sida qof waliba kenyaan ah sidoo kale gobolka waqooyi-bari ku sugan uu u fahmi karo arrimaha sharciga ah arrimaha markaasi asaga xaq uu leeyahay as- arrimaha markaasi waajibka ka saaran ma aha markaas in layska hor ordo faraha layska tagtaago oo layska alalaaso wuu soo galay wuu soo galay wax la dhima jira meesha laakiin qofka waxaa fiican inuu fahmo muxuu yahay sharcigan muxuu yahay xildhibaankan lasoo dooranayo muxuu yahay govanha muxuu yahay senatarkan muxuu yahay m c a gan iska ordaayo horta sharciga muu fahamsan yahay ninka aad doonayso in deegaankaada ama sidoo kale tuulada inuu wax kaaga qabto muxuu ka- muxuu siduu kula xisaabtami karaa gavanaha siduu sidoo kale laisku meel marin karaa laiskuna eegi karaa sidoo kale adigana qayb aad uga noqon kartaa wax weliba mashaariic ah oo markaasi deegaankaada countigaada markaasi ka dhacay dhegeystayaal sida markaasi inoogu sharaxay caamir iminkan dhegeystayaal sidoo kale qaybaha arrimaha musuq maasuqa ayaan sidoo kale sii gudageli doonaa dhegeystayaal iyadoo sidoo kale qaybo xiiso badan iyo weliba arrimaha musuq maasuqa ee countiga ka dhex taagan ah, qaybaha dambe aan geli doono iyo sidoo kale arrimaha sharciga iyo xisbiyada markaasi waxay ku imaatay in xisbiyada faraha badan ay iminkan ay soo baxaan iyo weliba gu- een, warbixintii gu- ee, guddiga dib u heshiisiinta iyo mideynta shacabka ee b b i da iyadoo sidoo kale aan eegi doono waqtiyada dambena dhegeystayaasha khadadka telefoonada inaan markaasi fursadan u siino sidoo kale su-aal ay ku weydiiyaan maxamed caamir dhegeystayaal waa nin markaasi fahansan sharciga sidoo kalena fahansan arrimaha markaasi dhaqaalaha sidoo kalena iminkan waxyaala badan kala socda hanaanka markaasi canshuuraha iyo weliba qaybaha markaasi la talaynta heer sare ka gaara dhegeystayaal maxamed markale saaxiib soo dhowow
waan dhaweya yusuf waa ku mahadsan tahay
bal halkii aan kasii bilaabno een, iyadoo meel xasaasi ay noo maraysay een, bal iyadoo haddaba countiyadii ay qaabkaasi ay taagan yihiin lacagihii ay sidoo kale ay s- ay ku socdaan ay marayaan een, weli gaabad weyn ayaa jira la xisaabtan la-aan musuq maasuq a- aad haddana baaxad weyn la sheegayo marka sidee gaabadkaasi looga saari karaan loona fahansiin karaa dadka shacabka ee gobolka waqooyi bari markaasi ku sugan horta waa mahadsan tahay Mhm.
Eh, marka hore eh, musuq maasuq waxaa daba socda arisoos Mhm.
yani waana public sax public corruption la dhaha yani yani waa waxa lagu hagaajiya dadweynaha Mhm.
yani waxaadna daba socdaa public finance Mhm.
shareecda kenya marka eh, yacni sharci ahaan eh, ko waxaa lagu dhahay leadership and integrity qof kastoo doorane waxaas ku doorane integrity Mhm.
adiga hadda intaan ka hadalna- aan ka hadalna northeastern Mhm.
eh, sharciga kenya maanta leadership and integrity qofka ethics standardkiisa yani qof ahaan maxaas yahay ma qofku tagrifali kala shacibka xoolihiisa Mhm.
ma qof yani safiska lex meesha u imaadaa oo dadka inaas yani u qaadimeeya ka taga raba Mhm.
marka horta sharciga waxaad leeyahay yani leadership treaty Hogaamin.
leadershipka horta maxaa lagaa rabaa adiga leadershipka horta maxaas tahay leadershipka waa nin waxaa laga rabaa yani dad ay dooranayaan oo dad guide garayna Mm.
oo dad hor socod eh Mm.
marka waxaa laga rabaa yani diin ahaanna inaad u buuxsanaada Mhm.
bilow aadan ahaanna aad u buuxsanaada Mhm.
Sharciga- yacni qof la- inuu dareen la- dareen leeyahay qof as leeyahay Mhm.
yani professional conduct Mhm.
yani wixii lagu dhiibay ma kasoo bixi kartaa Mhm.
sharci ahaan maaha wax waa personal integrity waa personal virtue Shakhsiga.
yani waa shaqsinimada horta Mhm.
inta u badan Mhm.
nin yani looyaraas wuxuu dhiibi kartaa waa ku dhici karaa nin sheekhaas wuxuu dhiibi kartaa Waa waa ku dhici halayn karaa, karaa aha.
yani waxaan yani waxa waa Dadka loo bilowaadanka sinna.
waa- waa- waxaan waa just internal integrity waa Mhm.
qofka yani maxaas ka qiiroonaa binaadinimadiisa ha Mhm.
marka hadda indaas fiirisid camal dadka hadda northern kenya lagu dhaca Mhm.
oo lacagta la dabamaray corruptionka marka lagu sheega Mhm.
waa dad noocee Mhm.
waa dad noocee Mhm.
diin ahaan dadkaas xoolo ma la dabamarin karaa Mhm.
waxaad arkay qofka as- waa faqiir waa three in one hal qof aad saddex shay hal hal qof aad saddex shay ka dhexele Mhm.
qofkii oo fakri Mm.
masaakiin Mm.
adigana xoolo lagugu dhiibay xoolihiisa ku tagrafali oo dhaci oo isdabamarin qofkii oo handanana rixine relative oo yani qa- qaraabo tihiin qofkii oo handanana laa ilaaha dhaha oo muslim Mhm.
marka saddexdaas horta islaan ahaan ma loo dhici karaa Mhm.
sharcigana intaas ayaa ilaali naftiisa Sax.
leadership and integrity yacni qofka wax loo dhiibanaa dadka ha iska fiiriyeen waa qof noocee yacni qof xoolaha ka- ay- shacibka ay ka badbaadi karaan miya marka horta resourcekana s- daba socda resourceka daba socda marka maxaa wa resourceka marka waa wixii commission for revenue Allocation, consolidated fundka lacagta lagaaga sii hadda dhaqaale ahaan indaan fiirino northern kenya sharciga public finance management actiga waxay qabtaa yacni wajib bil salary control financial control sharciga waxaa ba qabaa yacni wax sidii looga xadgudbin marka waxaad arki eh, shaqaalihii i- maxaa la siiyaa boqolkiiba meeqaa sharciga 35 percent aad leeyahay yacni aan laga badinin marka northistan waxaa suurtagal leh inay ka badan tahay oo boqolkiiba konton ay gaari recurrenta marka lagu daro marka gawaaridan iyo alla- yacni b- petrolkooda waxaan lagu dara recurrent yacni insuranceka waxaan kulli marka lagu dara waxaa suurtagal leh inay lacagtaas marka boqolkiiba lixdan ama lixdan iyo shan ay tagta marka dadka lacagta lagu dhiiba adiga aan dhahna bal budgetka locationka marka lagu sii waa 12 billion waa laba iyo toban bilyan laba iyo toban bilyan laba iyo tobanka bilyan marka badi waxaa yacni la rabaa inaad adiga ku hormarisid bulshada bulshada mushaar ma lagu horumarin karaa laguma horumarin kara hadda noodistan waxaas arki nin dadka lacagta la siinaa boqolkiiba ko- todo- lixdankaas recurrentgaas ku bixi badi waxay joogaan nairobi because qofka shaqaad qabtaba ma laha ilaa waa dabcan waxuu la jeedaa qofkii shaqaalihii mushaarka qaadanay mandheera kasoo jeeda mise gaaris mise wajeer Aad iyo kasoo jeeday aad nairobi iyo- jooga Ah, nairobi jooga maxaatin intaa ugu soo dhacaysa waxaa noo jira yani human resource control meeshaas badan kama jira meesha qofka wixii laga rabi lahaa iyo shaqadii laga qaban lahaa yani xafiisahaas wixi yani uma dhisna yani uma nidaamkii.
dhisna nidaamki nidaamka waa jira oo fourth schedule of the constitution sharciga qa- qaybtiisa afraad waxaa leeyahay yani wixii laga raba devolve service maxaa wa waxaanan devolve garayn maxaa la devolve garay yani health ala devolve garay water la devolve garay yani waxaa la Caafimaadkii, natural resources, biyihii.
caafimaadka life restoration, waxaana la devolve garay xanaanada xoolihii xanaanada xoolihii wixii marka yacni shaqo badan oo laga qabanaa meesha ma jirta budgetkana badi waxaa lagu rede- eh, redirection of budget aa jira budgetka marka la aruuriyo oo la siiyo dadkan waa lacag la siiyo horta Sax.
lacagta uyuka kasoo baxda aad ay u yartahay lacagta marka la siiya waxaa suurtagal marka boqolkiiba toddobaatan waxaa lagu bixiy recurrentgaas marka lagu bixiy ninkan xafiiska active maba haba saaka xoolaha suuqa meeqaa imaada economic engagementgeeda intee waa g d p intaad fiirisid county g d p yani gross eh, yani domestic product maxay soo saaraan maxay soo saaraan because kenya national bureau of standard yani bureau of statistics waxay keentay g d p ga yani northern kenya yani maxay soo saaraan laakiin nairobi waxay soo saartaa mombasa waxay soo saartaa xafiisyada waa busy tobanka la devolve garay waa busy yani waa xafiisa markaad tagtidba yani dadka ay Mashquul mashquul yihiin.
yihiin oo yani trayga waa buuxaa tray outig waa la qaadaa signature balaa shaqaa is daba socota adiga marka xafiisyada gobolka qoybari ayaga kuwa- kuwa markaas biisi ah oo waxaa kuwa mashquul busy ah kuwii lacagta lagu cuno Waa yani treasury.
dabcan ha treasuryga in dadka markaad tagtid Waa wasaaradda maaliyadda.
yani lans oo kale indaad tagtid waxaaba suurtagal qof maba joogaba Aha.
county land registration ma la hagaajiya lama hagaajiyo indaa weydiisan waxaad kuleeyahay qofka allocation maba liisinin aniga Aw- yani meel uu ka qaabilsan yahay uu ku tirsan yahay malaha midda ugu weyn oo laga gaabiyo sharciga qaba waxaa waa marka public participation division yani ka qaybgelinta ka qaybgelinta dadka in lacag lagu bixiyo waa devolve fa- yani service waa marka lama yeela shaqada marka intay ka jirtaa health yacni eh, Caafimaadka.
caafimaadka caafimaadka marka ma muuqda marka maanta waxaad arkay recurrentgaas budgetka aad yacni la siina governaga gawaarida governaga yacni allowanceka governaga dadka wada governaga allowancekiisa yacni g- gawaariyaasha faraha badan hoos wata wasiiriinta guryaasha f- ga- ay fa- fara bata ay lacagta badan ku bixi ambulancena marka ka waran wixii shacabka looga adeegaya waxaa ka mid ah ambulance yacni caafimaadka ambulance maxaaba suurtagal inay lagu qabin gaari v eight oo jes canal oo yacni oo toban la shiraalkii wato wixii ay wataan dadka Ah, la- yacni u toban xab- shaqeynaya ah, yacni wasiiriinta ay gawaari iska wataan gawaari gurmadkana oo ambulanskana oo aan shidaal uu ku jirin Ah, waxaa la dhahay marka waxan waa decentralized corruption wax lacna laga ilaalinaa jirta Sax.
dowladda dadka waa loo dhiibay laakiin kenyana adig kule nidaamka ka jira waa fahmi meeshan waxaa looga talagalay hay-ada inay fiiriyaan waxaas yani waxaa kamid ah xafiiska nadaabta sheegay Eh, oo budget anti-corruption.
budget controlaga anti corruptionka marka dadkaas naftooda meesha waxay ku hastaan shicibka lacagta looga adeegayo shicibka raggaan la siiya naga aamusa yaa badan ayaga isfahasan marka marka meeshaan yani mashquul badanaa jira Sax.
shicibka marka waxaan Ma ma fahamsana.
fahamsan yahay horta lacagta la siiyey maxay la dhan tahay Aha.
maxay la qeyr tahay waxay saas tahay lacagta dowladda ay ku siisay fifteen percentiga adaa ugu badan waxaas ugu badan tan hadowta waaba ka sheekayn fiscal responsibility basic equitable shareski yani populationki landmaski waxaan waa ka hadalnay adigaa ugu badan weli nolosha meesha kama jirta waxaad arkay marka boqolkiiba toddobaatan qofkii waxaa isku bixi recurrent lixdan 20% aan dhahna bal waa corruption 80% sidii ay ku tagtay yacni 20% aa soo hertay marka dhulka wax ka jira wax muuqdo ma laha isbitaaladii maanta ambulanska dadka lagu horumarin lahaa yacni wixii way jiifaan yani waa gaari adi betrolka cusub aa lagu leeyahy adiga hagaagsa adiga yani ku doona badmka alawanska ninka iska bixi ninkaana waa nin shaqaale oo dowlad iska sii dareewelkaadna rekarantigaanaad ku jira Aad iyo aad.
badmaad kalemgareyna waxaad kalemgare- yani salar real siiya marka meesha waxa waa bulsho adeega bulshada loo adeega hoosay u dambeysaa maxaana yeelay marka Mm.
shacibkaan waxba fahansaneen marka shacibka inay wax fahansanaan xaquuqda lacagta la siiya garantiga waa la yaabay yani dhaadhowta lacagta garanta northeastern ugu badneed la siiyo yacni wax maskaxa galahaya Ma aha.
ma aha division of revenue and that fields lacagaha dadkan la siiya yacni xisaab ma laha yani wixii goont- qoontadii usoo go-day yacni project waxaa jirta hadda world bank ay sponsor gareyne universal health project uh, world bank ay sponsor gareyne Ah, dhanka caafimaadka.
Ah, kenya smart agricultural product waxaa laga jirta beeraha ha kenya devolution support program hataa waa lagu support gareeya yacni denida oo kaleo universal healthka ay lacag ku bixisaa waxaana ugu badan marginalized areas Dadka laga Yacni, tiri badan yahay.
da- dadka laga tiri badan yahay la faquuqi discriminated government badan successive government ay discriminate gareysay dadka meesha jooga ayaa ugu lacag badan waxaa kaloo la siiya water and sanitation development water sanitation development wajaar camalaas tegi marka sanitationna kama jiro waterna kama jiraan ha waxaana suurtagal lacagtan wajaar waa qaadatay waa la siiya budgetkii aan soo dhaafno waa loo meelmari waa loo meelmaray sanitation program waxaa laga qabtay yacni lixdan sano aan soo dhaafnay wajeer biyaheeda camal waxaa la dhahay waa meel dheer ma jiraan yacni Sax, waa waa meel biyo dhow.
waa biyo hoose Aad iyo oo ground water aan meel dhow la ekeli karaa ha biyihii marka maanta gacan laguma haya dadaa bohol qortay bi- wi- bi- biyihii maanta marka dadka shacabka waa- waa ooman yahay Sax.
gaarisaa laga ooman yahay mandheera magaaladan ana ka imaaday oona ka jira sax dadkani way badan hayaan barnaamijna looma haya annual development plankan hadawta kuu sheegay fiscal strategy paperden hadawta kuu sheegay iyo integrated uh, county development plankan waxaan si rasmi ma looga shaqeeya si rasmi looguma shaqeeya marka wixii waxaa iska noqotay inay yacni idaaradaadka shaqeeya hadda indaad fiirisid roads iyo waxaan adi meelaha lacagta ka jirta bisaa un shaqeysa marka ninka hadawta saan kuu sheegay boqolkiiba toddobaatan adi waxaas ku bixinay recurrent gubaaridii marka recurrentiga insurancekii balaayadaas ku bixisay lam- shacabku ma adeegaan ambulance kaa jiifa marka guwaarida adeegaa marka waa guwe waa guwaarida ay marka shakhsiyaasha ku socdaan countiga executive ama governaga ahada ama deputy governaga ha ahada uu imaad shaqaalihii shaqaalihii boqolkiiba toddobaatanaas mushaar ku bixinahaysaa sharciga waxaad leeyahay 35 percent public finance management act 2012 adiga ninkaanaad lacagtaan siinay hadda la- mandheera camal intaad fiirisid dowladda askarta yani police security intaan ka heen yani kra joogto waxaa joogta kenya power aa joogta mafahmi dad dad u adeegaa jooga shacabku adeeg shaqaalaha ay meesha geeyeen waa yaryah shaqaalo badan ma geynin maxaa loo yaray nsf oo waxaa kale NSSF ya- waxna- waxaa suurtagal n h f waxaa suurtagal saddex afar qofaa ka shaqeyna xafiiska maxaa loo yeelay wejibilka iska control government wejibilkaa la ilaalinaa Ahaa.
meeshaan adiga wejibilkaas waxaad rabtaa boqolkiiba toddobaatan inaad ku bixisid yacni mushaara iyo qarashaad Marka kale halka dowladda ayada lacagahaas ay iska ilaalinaysa faraha badan wax dadka uga baxayo national government waa ilaalisaa Waa national- Count- waa count- dowladdii dhexe.
waa dowladda dhexe aad iyo aad.
county governmentiga marka ma ilaalisa yacni meesha waxaad arkay hadda dadka hadda lasoo dooran raba ballanqaadka ay hagaajinayeen waa ballanqaad shaqaale la qorahay Bas.
war already waaba siilinka waa la gaaree already waaba xirmatee boqolkiiba lixdan aad ku bixisaa mushaaraad wax soo saar haa Bal ha loo jeesto.
waxna bax soo saar marka waa yareyn kartaa Wasa- laazim maaha wasaaraha inay toban kuu shaqeeyaan Aha.
sharciga toban aad leeyahay maximum toban shan waa ka dhigi kartaa waana marka kondhesgarin sharciga operation isaga minimum u dhe maximum war waaye.
surface dadka l- yacni integrityga dadka loo adeega ayaa meesha ka maqan Mhm.
yacni meesha waa iskaga jeedaa adiga arrimaha ka jira inaa iska tahay iska boob Mhm.
boob caadi ah ka jira laakiin waxay national government ilaalisaa ka jira. wage billkan waa laiska ilaaliyaa Mhm.
hadda yacni deynta waddanka kolot problem maanta taagan waddankan waa deyn Sax.
marka adiga lacagaas ilaahay si fiican ku sii lacagihii isku sii marka yacni inaas ummadda ugu adeegtid ilaahayna uga cabsatid yacni sharcigana aas uga cabsatid ayaa un fiican marka lacagaha hadda au oo kaleed waxay waxay ku bixisaa funding northeastern lacaga yacni water tower project oo kaleas maqle european ha germany development bank oo kaleed lacaga badan ay ku bixisaa drought res- resilient program marka lacagahan adi lagu siinaya oo faraha saan u badan dhulkana aan ka muuqanin maxay noqotay marka marka hadda abaaraha jarmal lacag ay u talagashay oo gobolka weyn aad iyo aad ha emergency funding hadda dhaa dabcan kama- kamana muuqato hadda ca- maalin dhexdaas dowladda waxay meel u qoondaysay laba bilyan Mhm.
aa la dhahay abaaraha lagu Aad dagaalo iyo aad.
mitigation program aad iyo aad. waa kii fadeexad qaar ay soo baxday yacni dhibka jira waxaa waaya Mhm.
yacni sida ay arrinta tahay waxaa la rabaa adi arrinta markaas qaabili waxaas yacni lacagtan labada bilyan maxaa looga talagalay camal drought abaaraha iyay haysaa abaaraha dadaa haysaa dadka maxay la qeyr yihiin cadad ahaan ay abaarta haysa ratiogaasa horta develop garaynay livestock development yani livestock data management ma lahaya horta xoolaha ku nool nood istaan maanta Intay gov- dhan yihiin.
government indaa la warsada ma la aqaana curyaanka maanta dadka abaarta ay haysa kama tahay Ma la yani aqaana.
ha disability data matrix ma jira ma la aqaana adiga waxaa suurtagal leh xoolaha noodistan ku meel aan dhahna bal waa intaasoo milyan lacagta dowladda ay ku siin rabto oo marka yacni n f d turkaanada bokoodka dadka ay haysa abaaraha waa ay badan yihiin waxay suurtagal leh inay sideed sagaal toban county ay noqdaan tobanka county clifia ka bilaabanay tanariva yacni Lamu.
bokood lamu waxaan kulli abaaraha ka jira samburu marka abaarta hataa dimensionka lacagta lagu qaybsanaa dadka ay abaaraha hayaan dad ahaan yaa u badan xoolo ahaan yaa u badan ma fahmi aa muhiine marka wixii lama haya dadtaa lagu plan gareeya waxaan because planning ay rabtaa budgetkan waa planaas ku imaaday planaadna ku baxa marka qorshihii baa marka baqan oo dadkii lagu ogaan lahaa xoolo dhaqatada livestock data management lama hayo Mm.
yacni waxa ku nool maanta mandera eri geel lo dameer indaa la weydiiya ma jiraan marka waxay iska noqotay marka eh, yacni mitigation wax yacni dadka lagu badbaadiyo oo xisaabtooda la aqaan lacagii marka haddana waxaaba lagu leeyahay maba sii gaarin dadka idoodba ku yar yahay oo deficit eh, ay yar tahay ay weli dadka sii gaarin marka oo laleeyahay lacagihii abaarta dowladda ay qoondaysasay ku baxday aawe yaa la sii ma fahmaysa marka meesha shacibka waxaa la rabaa inay hurdada ka kacaan shacibka waxaa la rabaa inay balangetiga ay hoos galaan ay ka baxaan shacibka waxaa la rabaa xaqooda intay intees ku maqan yahay intees jiraa ogaadaan ogaadaan lacagahan intaan la qeyroon hadda akhrinahayn Aha.
waa lacaga sharci ahaan ku jiro Mhm.
yani haddaan indaa lii bahda oo lidhahaa caamir waxaas keentaa dissection soo hagaaji yani mandera wixii ku baxay iyo sidii lagu spendgrey because hadda waxaan ka hadlaynaa waa rough estimate sax yani waa sida ay yani wixii u dhow yani Aad iyo aad.
aan ka hadlaynaa rough estimate qiyaasti ma aha sax qiyaasta saxda waa la keeni karaa aad iyo aad marka ni- shaqaale markaas qori oos boqolkiiba adiga lixdan as mushaarku bixina shaqaalahana as productive ahayn wax soo saarayo wax soo saaraynin Mhm.
yacni inaas shaqo la siiba maaha Sax.
ha dadka laguma empower gareeya yacni salary Mhm.
dadka waxaa lagu empower gareeya ya production inay Wax wax soo soo saarka laakiin mushaharka saaraan ma aha.
ha beerihii soil erosion la hagaajiya river bank conservancy ani magaaladan ka imaaday magaalo beereed wa ramolla Mhm.
yacni sidaa ahayd so- labaatan sano ka horeysa hadda taas hadda tahay xuntahay Aad iyo farm input ma jira maanta waxaad maqli engine ay governmentka karayna war adil lacagtan dadka waa lagugu dhibay maxaad ugu karayna Mm.
ha cirbadihii aawe life stock programkii aawe Mhm.
yacni Dadka xoolo dhaqatada.
haa de- cudurrada xoolaha ku imaada lacagahay leedahay marka lacagahaas ma muuqdaan shaqada waxay un ka muuqataa jid la dhisaa roads iyo wax la soo gadaa i- waxaasaanay ka muuqataa marka iskuma xirna shicibkii iyo lacagta layskugu tiragalay iskuma xirna Mhm.
ah dowladda kenya garantiga kulli lacaga fiicanaa la bixi laakiin shicibka waxaa la rabaa inaad soo jeeda Mhm.
ha dadkan electricna ay ka hadlaan waxaan media sensitization la hagaajiya lacagahan waa jiraan that's why soo arka waxaa lagu leeyahay marka governor maanta la qoro berri waa taajir Mhm.
Ama account m c sida camal wixii marka waxay iska noqotay wax yacni dad baa looga talagelin camal ahaan ma oo marka shaksi asaga iska mana shaqaysanayo mana laga hadli karaa wixii maxkamada maanta constitutional federal jira lacagaha markay dhumaayeen sharciga camal waxaas qabaa yacni lacagahaas camir waxyar een, muxuu la jeedaa ma laga hadli karo yacni dadka shacibkii Aha.
yacni wixii waxaa loo jeedinaa beel ahaan raay ahaan Sax.
maarta aad iyo aad.
noloshan waa dhib badan tahay Aad.
hebelaas maxkamad geyn hebelaa maxkamadna geyn laakiin sharciga waxaa isku badbaadi karaa maxkamadaha Mm.
qofka intaas ku ku xadgudba Mhm.
wixii yacni shicibka looga talagalay Aha.
yacni google hoosteed oo ma- ama mandera gaarisa wajeer lagu dhigay Ca- wax kaloo camirow, lagu qoro.
ee, dadka shacabka gafan ah ma igeen karaa maxkamadda way geyn karaan ha Aha.
ha way geyn karaan Aad iyo aad.
maxkamadda yacni ninka executive ku ah Ah.
yacni x- max- ninka countiga ugu weyn waa isagu Aad iyo ninka aad.
shuruudaha sharciga iyo wax walba yacni bakstop marka marka maxaa ku geen karaa marka Waxaad ku geen dadka ama kartaa- dadka gobolka qoybar maxay ku geen karaa sharciyaal badanaa lagu geyn karaa Aad iyo aad.
yacni wixii isku yacni leadership integrity lagu geyn karaa waxaa Aha.
lagu geyn karaa public finance management Yacni Act iyo hoggaan Adobe- xumidiisa, Haa.
aad iyo aad.
yacni procurement and Control disposal falki.
act intaas xad maray Aad yacni iyo aad.
boqolaana la gey Aha.
boqolaa la gey hadda yacni meeqaa laga qaaday nairobi ninaa governor ka Aad iyo ahay aad.
waa laga qaaday Aha.
yacni shuruuc oo investigation oo looga qaaday Aad iyo aad.
wajeera ay ka dhacday Aha.
ma fahmi Aha.
marka kiambu ay ka dhacday oo lacagihii bilowaa yacni shacibka Aha.
hataa lagu yacni lagu xadgudbay oo la dhahay south sudan peace laakiin mission laak- laakiin taasi taa- laakiin taas waxaa loo waxaa loo maray camiro ee, ee, wakiilada m c da ama m c da loo maray laakiin dadka shacabka ayaga intay markaasi fayl qabsadaan abiil qabsadaan ay leeyihiin waxaa markaasi ka doodana taari taarikhdaasoo loo qabanaya governor tusaale countigaas ka soo jeedo dadka shicibkii een, maxkamadda tegayaan fariisanayaan maxaa ka doodaysaa private litigation adiga waxaa la rabaa horta shareecada ma fahan tahay Sax.
ninka maxaa isku xadgudba ma fahan tahay Haa.
wax kaa ilaalinaa qaynuunka Caddayn sharciga- mahaysaa.
caddayn ma haysaa Sax.
because article 225 of the constitution yani la- laba boqol labaatan iyo shan financial control ay ka hadlay yacni asxaabta lagu ilaaliya lacagaha la siiya dadkan qofka maba ku xadgudbe ma ku xadgudbe yacni wax badanaa lagu qaban karaa wax badanaa lagu qaban karaa waxaan because sharcigan actaas dhigay c d f ta camal actaa ka jirta devolution public finance waaba waan kuu sheegay waa sharci dhamaala sharciga marka adiga shaqsi ahaan indaas lababa waa kugu qabana shaqsi ahaanna waa kugu qabana madaxa countigana waa tahay adiga Ah, dab- yacni yay ku dambaysaa xilqaadka yaas ku dambeya xilqaadka waxaad ku dambeyaa governaga ha xilqaadka governaga iska- inkasta oo ay dhici karta departmental yacni audit yacni xilqaadka ninka ugu dambeeya yani wax qaarkood mar hadda wadamahan hormari oo yani yani maba la sugayo waxaas qofka markay wax yar kusoo baxayaan public imagekiisaas ilaalinaa iyo public integrityga yani isla marka waa resign garayna madaxweyne ahaada Sumcadiisu ilaalinaa.
sumcadaa la ilaalinaa meeshaan inaad gaartaba lama raba adiga qof muslimaas tahay dadkan hadda ka hadlayna la jila kenyaanka maaha kenyaanka waxan waa- waa fahman trillion indaa laga hadla waa la way fahma fahmayaan maalin dhaweed aniga hadda saan ku sheegay dhulkan joogay nin dhammaalo oo lacagta loo dhibay 2.9 trillion to 3.3 trillion se uu sheegay horta dadka ma kula fahmaan xisaabtaas lacagta loo dhibaa marka iyo countiga ku dar marka lacagihii countiga waxan waa constituency sax asaga waxaa loo dhibay constituency development fund lacaga kenya ay kala jiraan 85 percentiga yacni retentionka la retain gareeyay kenya ay la jirtaa lacagahan garantiga countiga loo dhibay countiga waxaa loo dhibay consolidated fund equalization fund aa dhinaca laga sii lacagihii marka revenue waxaa jirta ay generate gareysa countiga oo dhaqaalaha yaryar oo countiga kasoo baxa way asaastay ay asaastay mana asaasin kolley waa wax jiri jiri si dadka xoolaha inay la imaadaan waxay county u asaasta Aad maaha iyo county aad.
waxaa laga rabaa neefkaas ninkaan inaan iska dhiminin oo ninka ku noolaado Sax.
animal husbandry la hagaajiyo Aad iyo aad.
cooperative waa laga maqan yahay hataa cooperative waa laga maqan yahay Aha.
meeshaan hadda agriculture indaad fiirisid yacni lacagaha agricultureka lasii agriculture department inkastoo ay devolve tahay lacagaha badanna waxay ku yartaa national government marka adiga qiyaas ahaan public integrity adigaa lagaa rabaa waxaas aan ka hadlaynana maanta waa dadkeena marka ninkii markaas meesha soo istaagay waxaas ka hadlay waxay noqotay marka eh, toban galaas aan dhisay laba ceelaan qoday you see value for money auditor general lagana maanta value for money auditor ay hagaajiyaan laakiin wixii ma hagaajiyaan riboodahooda hadda mandhera oo kale lacag 1 billion la raise gareey audit queries leanarka marka laakiin intay ku dambayni qaar waxaa la siiya advance yacni buukooda iyo mac- wixii loo dhiibay ma saxna laakiin intay ku dambaysaa ninkaana waa la afgaranaa eh, auditka tagaana waa la afgaranaa sheekadii saas ay ku dhamaanay marka shacibka ayaa waxaa la rabaa inay dadkan beenta ay sheegayeen ka joojiyaan waxaan dhisi hal ceel war ninaas toban ceel ka rabtay hal dhisi halkaas markaas kuu sheegin war maxaad ka gaabaysa horta qofka markaas allah maxaa naga maqan annaga maarata dadka aniga shacibka sharcigana ha isku xireena iyakuna ha ku baraarugeena waa tahay waxa dadka een, la siinaa caamil aad baad umahadsan tahay shukran saaxiib Een, dhegeyste arrintan een, ayaa farin isoo qoray waxay daba socotaa lacagta wuxuu leeyahay een, haddii lacagta een, dadka gobolka waqooyi bari xisaab aysan garanaynin hal milyan oo keli ay fahmayaan sidee ku fahmi karaan lacagta hal bilyanka ah waa hal bilyan ogow sidee ku fahmi karaan so ma ka haboono in lacagta loogu loogu wada sheego tan waa boqol kun tanna waa boqol kun loo kala boqolka kun bus aa nagu badan le- ilaan weligeen maana arkin lacag aasaa u tiro badan horta general financial yani eh, denominationka yani lacagaha adduunka ka jira Aad iyo aad.
af soomaaliya waxaa lagu dhahaa kolley yani trillion waa trillion aad iyo aad billionna waa billion Ah.
yani maalin dhaweed aniga dhulka markaan dabcan joogay- waxay- adiga qofka wuxuu leeyahay waa dabcan waa gabar waxayna kasoo jeedaa mandera waxay leedahay bilyanka ana mana fahamsan laakiin bilyan milyan waan fahmi karnaa ya- millionka ku badan aha marka waxay leedahay boqol boqol milyan haddii la dhaho waan fahmi karnaa La- gooni gooni lacag- lagula dhigo meeqay tegi kartaa milyan milyan ku dar milyan ku dar milyan ku- markaad bilyan geyso waa goorma laakiin lacagta waxay u jirtaa bilyan ahaan Aad iyo aad.
bilyan ahaan Ah.
bilyan maxaad qaban karaa Aha.
wax badanaad qaban karaa Sax.
wax badan Aha.
oo yacni lagu redhirectay sanadkan health aad iyo aad dadkana yacni aniga maalin dhaweeta markaan joogay f- yacni qafka trillions ugu sheegay marka waxaan ku dhahay niyow lacagtaa marka boqol boqol layskugu xira Ah.
dhulka indaa la dhiga mandheer ay ka tegi waxay tegi nairobi ma fahmi Aad iyo oyna aad.
soo noqoni Ah.
Ma- ninkana maxaad sheegaa marka musqul toban xabaan dhisi niyow dadka waa liitaan marka intaas ma gaarayso marka bilyan Ah, toban masquul eh, xitaa ma bilyan gaarayso maxawaa bilyan maxawaa lacagaha c d f ka niyow hadda aad.
hataa allocationka intaad fiirisid Aha.
waqtiga 1999 waxaa jirta lacag latif ladhaha local authority transfer fund aad iyo aad 2% ay ahaan jirtay budgetka la ururiyay Budget- budgetka markaas 600 bilyan ah iska hay lacag yar yar oo saas oo pillar develop countiga la gageynaa yani markay iyada municipality iyo waxaana jirtay lacagihii marka local authority transfer fund aa la dhihi jiray marka qardaas lagu qoray ayaa jirta oo policy paper ahayd Ayaa.
local authority yani delivery service action plan waa waxa marka hadda loo bedelay integrated planka annual development plankan hadda ku sheegaya iyo fiscal strategy paper waxaan kulli county waa ku qoran tahay county waa sharci ahaan waa laga rabaa informationkan inay soo gudbiyaan war adiga information been in lagaa soo gudbiyaaba suurtagal leh Sax.
oo waxba lagu qaban oo la dhaha laakiin wax waa lagu qabtay x intaana laga qabtay y intaana laga qabtay oona been iske marka shicibka financial perspectiveka lacagaha saay u jiraan yacni revenue dowladda maanta waxa ugu badan oo budget processka ku dhiba waxa waa revenue yani revenue cashuuraha iyo wixii.
ha waxa dowladda soo gala iyo waxa dowladda ka baxa ma fahmi adiga marka dowladda kenya kama jirto shaqadeeda way raadisaa lacagaha waa la aruuriyaa hadda kra kota targetka way gaartaa lacagihii waa la aruuriyaa marka budgetkana deficit intaas kaa noqdo iskaa hoos mara yani oo dhaqaalaha yani iyo budgetka la hagaaji as budgetka bata deyna loo soo qaataa wixii waa lagu siiyaa marka adee maxaa kaa maqan hadda waxaa jirta program la dhahay camal agenda four oo meeshaan nairobi kenya yani madaxweynaha legacy madaxweynaha yani arrimaha ugu dambeysa oo lagu soo xasuusana waa sheekadii waxay daba socotaa 2030 vision 2030 vision maxay qaban rabtay waxay qaban rabtay health inay bedeshay education ka Caafimaadkii, bedeshay caafimaadka ha waxbarashadii, infrastructure la bedela wadooyinkii.
ha wa- wadankan macroeconomic laga dhiga yani g d p fiican lasoo Yani geliyo.
casri- wadan Wa- casri ah.
waxaana laga hadlay Mhm.
anaka maxaan ku leenahay Mhm.
maxaan ku leenahay national conversation Gaal intay maxaan ku kaga leenahay?
jirtaa.
intaan ugu jirnaa Sax.
waxaa imaada waxa la agenda four waxay ka hadlay afar bilaab Afarta qodob.
Af- ah, afar bilaab afarta marka waxay noqotay marka food security Aha.
annaka northeastern abaara laga hadla how are we food secure su-aashaas mandera baselinekaas hubigaas yacni dadka maxaa lagu yacni lagu dhaqaalogeli oo national government agriculture iyo county agriculture ay ku dhaqaalogeliyeen waxaa jirta marka waxaa laleeyahay housing program ay dowladda wado guryaal la dhisaa mombasa ka dhis inta ka dhis meel walba oo kenya laga dhisaya waxa kale oo la dhisaya maanta waxaa waa manufacturing and job creation shaqada yacni say ku imaadaa manufacturing waa in industry la dhisa industrigaas incentive government ay siisa yacni canshuuraha laga yareeya yacni holiday taxkan la sheega camal la siiya adi ninkaanaas dad qoro marka iwa- job creationkan waxaa marka annaka universal health care waa waa wax laga hadlahay Sax.
housingkana laga hadlaya guryaasha la dhisaya universal health- health care madaxweynaha shalay waa ka hadlay darad waa ka hadlay yacni annaka meeqa nhif ku jirto odayaasha meeqa nhif Waa la geliyo?
insurance-ka caafimaadka.
Ka- coverka Aha.
ha marka conversa- conversationkan indaan laga hadlin dhibaatada laga bixi ma marka in laga hadla ayaa dadka muhiim u ah yacni dadkana incomekooda yacni social income hadda factorga ma ma- countyasha Wax- wax intaas- soogalkooda.
ha yacni social economic factorga waa incomeka horta qofka wax soo gala yani cilmi ahaan qofka maxaas yahay employment securitygiisa marka factors of productionka oo northeastern wax yani waxaa jira g d p-ga marka la fiirinayo gross domestic product marka la access garaynaya waxa lagu fiiriya waxay yani dhulka hadda beertii waa jirtaa laakiin waxba sooma saarta ha wixii marka waa wax aada u hooseeya entrepreneurship capital investmentgeeda hadda yacni maalin dhexdaas waxaan fiirinaya dadka iyadoo intaan haysata ah sharci xumada yacni ninka mbiga waxaa looga talagalaba saddex shaqo legislation yani inaad sharciyaashaan aan anaka ka hadlahayn maanta aas xo- xo- xo- yani xo- xog- yani xogaal buuxa aska haya waxaa jirta wax la dhaha marka oversight lacagahan asugu inaad fiiriyaa la rabaa Ah, oo kormeero hoos kormeera hadda se- hadda governagaan kuu sheegno shaqada laga bixiy yaa ka bixi sanadkaa ka bixi Waa yani sharciga saas kadib qaba.
way u fariisteen ah, baaritaano waa fara baaritaano badan badan wixii compliance kiisa la fiiriyey lacagihiis ku tagrafalaya la fiiriyey waa la tuuri aad iyo aad.
marka mida kalena waa representation dadka inaas masala Aad iyo ha mar maalin dhexdaas waxaad arkay dadka idooba intaan haysata oo shaqa abuurka aad maanta ka jirin dhaqaalihii aad maanta ka jirin waxaana ku tusinaya hadda camal eh, b- yacni meeshaan aniga imaad hadda mandera north ama hata ama laja intaan ka ahayn gaarisa wajeer iyo mandera townka intaas ayaa laga hadla- laga helaa bangi lacag la dhiga Ah, inta kale bangi ma qabta ha waa magaalooyinka kale waa waa zero bangi ma laha meeshaana waxaad arkay magaalo yar oo toban bangi ku taala micro facilities badan ay ku taala ayaad arkay dadka social capital marka waa problem in laga hadlana lama raba waa dad marka ayaga la maalgeliyey waa handout oo wax Waa- waxay sameeyey.
haa, ummadaas waxay sugaan handout Aha.
ninkan waa ku dhaca lacagtaadaas kusoo reverse gareyna waa kuu keena waa ka qaadana election aad siini waa sa- sa- yacni waa had waxaa ku salaysanta gobolka waa- qoybari waa- haa Aha.
waa yani waa subterfuge yani yani dadka la- yani maska waa triggery iyo yani yu- yu- waa waa waa very tricky yani dadka maskaxda looga la xabaya marka meesha bangi ma laha man ma demonetization of currency hadda dowladda maalin dhexdeed waxay dhahday ba- ba- ba- yani 122 boqol iyo labaatan iyo laba beri dhexdood lacagta lagu bedela lacagta la bedelaa marka target group kiyaasay waa nin tuug nin tuug oo lacag soo xad mogi ninkaas geela gatay mahan ninka marka waxaad joogaa bangigu yani mandera townas bangi ka jira lacagta waxaa ka kaash ingreestay bangiga dadka lacagta lahay iyo wixii mandera town kaag dhaway ama wajeer town kaag dhaway ninkan marka waxaad jiraa ugu yaraan konton kilomitr lixdan kilomitr Oo magaalada u jirta.
magaalada bangi uma dhowa Aad iyo neefaas gata lacagta kaashaas ku haystaa Aha.
waa lagu bedelay Mm.
lacagtaas magaalada imaadaas wax ku gadan rabaa xitaa inuusan ogeyn laga yaabo maba ogaba Ah, awareness-kaas maba la bixinin Aad iyo aad.
mb dhulka tago dhahay war lacagaha waa la bedelaa iska bedel Aha.
taas waxaa kasoo horeysa war dadkayda tuug maha xoolo dhaqasho ah ninkaan xoolahay gateen Aad iyo dadka yaroo magaalada jooga hayay Aha.
fiirinina boqolkiiba sideetan dadkayda duurka ay ku nool oo waqti ha la siiyo waqti hallaysiiya Aad iyo halla aad.
igu dara Aha.
ma aha eh berri markaan keena dadkan fiiriya qof lacag dhacay qof aan lacag dhicin oo neef geli Wejiga laga karto, waa- garanaya.
waa wejiga laga garanaya Aad iyo yani aad.
statuskiisa qofka loo jeeda Aad iyo aad.
igu bedela Aha.
yani kum- dadkan marka maxay represent gareeyaan embiyasaan maxay represent gareeyaan lacagtina way yee dhaceen matalan yacni ha lacagay haadii adig kuga soo baxayna kuma soo gaarsiiyaan lacagahiis adiga shaqaysatina markaad xa- sharciga kusoo xadgudbana kaama Mhm.
ilaaliyaan ha marka ummadda waa ummad hooseysa Mhm.
yani anigana waxaan qabaa sharcigan ku bogaaganaha dadkaas yani we appeal to the people yani inay sharciga fahmaan oo sharciga ma- wadanka ka jira wadanka u dhisan ay fahmaan yani hadda waxaad arkay magaalo yar oo lagu leeyahay yani mb ay intaa soo sana leedahay waa magaalo dhisana la dhaha dhismada saan ani u fahmaa iyo sidii ninka xagga jooga u fahmaa way kala tahay ninkaan indhaaba hal gaari loo keena isagu development waa Aad iyo aad.
laakiin aniga waxaan leeyahay Aha.
lacagta lagu siiniyo waxba kuma qaban hadda waxaad arkay yani ummad capital investment indaad fiirisid circulationka hadda magaalayaasha magaaladan aniga ka imaaday yani lacagta k- shaqaalaha yani lacagta ka dhex shaqaysa magaaladaas boqol milyan gaari meh Ba- boqol milyan hataa waa excess on the high end boqol milyan gaari meh Mm.
ha lacagtaana afar qafaa Sax.
haasta wixii kale waa geel ilo iyo eri magaalo kale ay ku jiraan laakiin liquid cashka marka laga hadlaa dad yaraa lacag ganacsi haasta revolving fundigan cap- capital liqu- liquid circulation dad fiirsid, dad yaraa lacag haasta Mm.
dadkaas marka n maxay project hay qabana maxaa magaalo waxaa suurtagal maanta indaa la geeya 200 million project la geeya Ka- dadka kama faa'iidi karaan waayo lacagta meesha dhex taalla marka la kala qaybiyo dukaankan dukaankaas la qaybiya that's why na- hataa K- Kenya Revenue Authority lacag lagama soo qaada presumptive tax hataa ama canshuurta dhexe hataa dadka canshuur ma bixiyaan maxaa yeelaa marka dhaqaalihii aa liita dhaqaalihii aa liita marka nina waxaa kule project aan geey meeshaas waraan dhis wartana darraad waaba ka hadal yacni dabeesha iyo oraxda wixii baa iyo dhulkii oo qaaday yani economic viability ma laha marka qafkii waxaa isku leeyahay marka lacagta intaan ay ku nooshahay projectaas geystay dadkaas projectiga maba ka faa'idi karaan ha projectiga marka nin nairobi joogaan leeyahay shaqaan ka helay meeshaas ee, ii bal qarashgaray dayn isi ninaa dayn laga qaada lacagtiisa ka faa'ida ninka xagga jooga marka trickle down effect mkulada project kuma laha marka ummadda projectayaasha la geeyana kama faa'iidaan lacagihii yani xoolaha iyo dantooda iyo galleyda ay ka- meesha ku abuurtaan ka gateena dowladdaaba dhahday waxaas tahay yacni waa dhacday lacagtan waqtigaa daba maray marka ummadda nolosheeda waa adag tahay conversationkaas in la bedelaa un fiican aad baad mahadsantahay saaxiib Een, ibrahim wuxuu leeyahay horta ani waxaa uu leeyahay marna wayaan qalinjibiyey wuxuu leeyahay political science Een, dabcan waxaan ku suganaa gaarisa saaxiibkana aad baan ula socdaa wuu mahadsan yahay waana kaga waana ku mahadnaqayaa Een, wuxuu leeyahay een, yaan marka hore eedaynaa ma xildhibaanka ama mbiga mise gavanaha mise anaga shicibka ah sideena iskugu sheegi karnaa oona dhihi karnaa xaq ayaa inaga maqan ayadoo aan ka cararayno ama ayadoo had wuxuu leeyahay ayadoo dabcan aan ka cararayno mase aan ka fogaanayno nin jeclaysi Aa, niyo waxa horta shacabka dabcan wuxuu la jeedaa waxaa u maleeyaa een, qoys qoys oo haa, dabcan horta jeclaysi.
waxaan kenya maanta dhibka weyn oo waddanka haya Mhm.
waa ethnic balkanization Ah.
yani dadka shucuurta lagu kaciya qabiil yani siyaasadda shucuur qabiil lagu kaciya Aha.
marka qafka waa bandhalaya sheeko waxaa jirta la dhahaa pictorial maxim Mhm.
yani saddexda daanyeer maarti Aad iyo aad.
oos mid indhaha qabsaday midna dhagaha qabsaday midna afka qabsaday Aad iyo aad.
ood leeyahay marka aniga xumaan ma arkay xumaan ma maqlay xumaanna ma hadla Leey maarta meesha marka dadka lacagaa la hordhigay Aad iyo aad.
lacagaa la hordhigay ishi waxaa dabooshay Mhm.
lacag kun shilna isha looga Looga xiray xiray.
daanyeerkaas sax tan kalena qabiilaa dhegta looga xiray Mhm.
ninka qabiilba mindaa waxaan kaleba kaama dhegaysanaya Mhm.
kunkan shilin iyo qabiilba indaa isku hela Sax.
waxaas u maleeya asagoo mooj- mo- mowqifka iskala hay siyaasa inaas gaari Mhm.
waa yacni marka ninka lasoo doortay kabacdina waa- yacni ninkii sale qabiil kusoo dooratay ayaas macni a- adi ku dulmahay marka shicibkana dhib waa qabaan kenyana dhib ay ku tahay tribal politics wixii la dhahay titan of numbers fiiri yani waxaan waa wax jira qabiil ahaan waa u jirtaa war anaka muslimaana sax
qabiilnimada siyaasana meel looguma tagayo Mhm.
diin ahaanna meel looguma tagayo Mhm.
yacni so- soddon sano aan soo dhafnay odayaasha yacni wax ku qaybin jirtay yacni qabiil maanta ma noola Mhm.
odayaalaa shan isu imaaday waxa su-aashaan weydiiyey onan la yaab waxay ahayd toban odaya isu imaaday Mhm.
ninay konton qof yacni wixii diiwaangelisan waa konton kun oo qof Mhm.
waxaan diiwaangelisanayna boqol kun kor waa u dhaafaya aad iyo aad.
ayaa in meel guri lagu xiro magaalo la imaada nairobi ayaa laga hadlayaa arrin mandheera ku saabsan adigoo nairobi jooga shicibka intaad jooga shicibka marka waa dadkan hadaa ka hadle waa nin muslin waa nin faqri eh waa ninaad qaraabatiid waxaa laga shoorayana waa dadka Waa ninkaas, mandheera waa ninkaas ha.
adigana nairobi baa Ha, joogtaa ha. ninkaasood ilaahay lacagtan dadkan ugu soo qaaday yani adigana zake kugu leh hataa zakada aniga waxaa factor garey waa economic yani two point five percent wa xisaab ahaan ay u jirtaa commercial value two point five percent ay u jirtaa zakada sax intaan world bank intaan ati dowladda kenya intaan ay siisay inta ka maqanaa fara badan marka lacagta hadda daraad maxaan ku dhahay waddankan sagaal trillion ay ku dhowda lacagtiisa lacagahii waa laga maqanya hadda maxaan kaa leeyahay twenty thirty vision youth development Igsii fund soo socda.
ah youth development fund aw Ah.
hadda ar- yacni gadaalaan ku wicina hadda b b i arrimaha badan oo dhalinyarada kaga dirabta waxaa ahayd youth commission yacni commission aan linkeena Sax.
youth commission waaba already youth devel- enterprise fund aaba jirtay marka waxaan waa cynical mobilization waa been lagu dadka lagu abuuraa oo akhliga looga dhacaa qabiilkaa ka mid eh beentaa ka mid ma fahmi marka shicibka waa ku halkan halkan su-aashiisaan gadaal lagu noqonaa Aha.
shicibkana waa ku eedeysan yahay Aha.
shicibka naftooda Aha.
qofka markay soo dooranahayaan Mhm.
kow ilaahay ka cabsishin nodistaan aan ka hadlayna annaga Mhm.
annaka kow waxaa noo kutubkaas Aad iyo aad.
kutubkaas qur-aanka Aad iyo aad.
haa kutubkaasa annagana maamulo Aha.
sharcigaana noogu xiran Aha.
sharcigana inaan isku- hadda nin kutub laguma geyn kara maxkamad Sax.
nin gabana maxkamad kutub kuma geyn kartid Aha.
kutubka ayadan ilaahay hadda mare Aha.
odhidkan ilaahay yani nooc kala soo hagaagsadaa qur-aankiisa iyo sunnadiisa ku sheegay Aad iyo.
laakiin annaka midda naga nalaga rabo waxaa waa Aha.
ninkan mbigan soo doorno qabiil lagu soo doortay Mhm.
indaa maxkamad la geeya Mhm.
waxayba isu bedeli tribal discourse waxaaba laleeyahay ninkaana qabiil la Khilaaf iyo geeya dagaal iyo bilaaya Ha- gravity already political gravity waa bedel maha Mhm.
ninkii shalay adig ku dhegnayd markaan aniga ku dhegana adi waa ka bixi marka war ninkaan miyaas iga helina Mhm.
ka baxa meesha Mhm.
Waa ka- marka social paradigm paradigmkan dadka ha bedeleena Mhm.
U- ummadana waxaan leeyahay madaxdadana ilaahay ha ka cabsadeena Aha.
laakiin arinta ugu weyn sh- daraadna waan sheegay so- leadership waa social reflection Aha.
dadkay matalaan aad iyo aad.
W- dadkayna kamid yihiin yani nin carka kasoo dhacay maaha dadkan dadkan waa dad aan anaka dhalli waa dad nala dhashay waa dad nagu dhex jiro Aad waa iyo dad lala akhristay waa- dadkaan anaka inaga mid yihiin aad iyo aad.
wixii dhulka ka jiray marka iyagana capitalize garaynaya Mhm.
tii ay dadka ugu faa'iidaysanahayaan Aha.
marka yani ninka qofka soo wacay waxaan leeyahay Aha.
shicibka eedda ku leh Aha.
kow ninkaana sharciga u dhisan oo is- kutubka ilaahay kamid yahay oo is- kamid yahay xeerka waddanka u yeela inaad dadka uga cabsado asaguna Mhm.
oo yacni dadka indayba waxba fahansaneen Mhm.
adiga adigaa wax fahansan adaayna ku doorteen si fiicanna kugu hiileen adaa waxaa la rabaa marka Mhm.
yacni nidaam ahaan adiga dadka gaalaaba ka xishooday oo resign garaynaa marka lagu sheego wax yar oo Waa maaragtay musuqmaasuq wax lagu musuqmaasuq.
sheego.
adiga ilaahay ahaan ilaahay ba uga cabsa Mhm.
xoolahan meelaad geeni ma laha Aha.
xisaabtan auditkan hadda ka hadlayna qualified and qualified reportkan waxaan waa iska adduunyo Aha.
iyo sida financial control sharciga 225 discoursekan sharci ahaana loo rabaa Sax.
laakiin adiga ultimate xisaabaha ku haya waxaa waa waa xisaabta ilaahay Sax.
marka ummadda ilaahay- ilaahay looga cabsadana Mhm.
waa fiican aad iyo aad.
marka la doornaa marka ninka waxaa laga rabaa integrity war ninkaan sees yahay qafahaan seesu yahay intelligencekiisa sewa waddanka wax ka dhaca ma fahma berri ma la aamusin kara Aha.
Ni- nin waxaa jira maanta tuuge oo da- public services kasoo shaqeeyey eh, soddon sano tuug xafiiskii waa.
dowladdu kasoo shaqeeyo asoo musuqmaasuq governance ka dhigtay balaaya.
ben habertis kama hadli kara dowladda Ah, Ah. Asaga kama wax hadli badan karo.
baa lagu haystaa.
wax badana lagu haystaa Hoggiisa- Waa hoggoodii aad iyo hore aad.
magaca ka soo hadda hadlaaday.
soo maarkin qof allahi qofkii b b i ka hor imaada azimiyo ka hor imaada yani corruption la maqlin oo Ah.
yani Ah, labaatan dush- soddon sano jira lo- horta lagu saara dusha laga saara dowladdana waxaan waa ogtahay Aha.
Ah, dowladdana waa ogtahay marka waxaan loo aaminsan yahay siyaasi ahaan Aad iyo aad.
asxaabta siyaasadda alliance markaad dowladda la geshadna marka waa laga siyaasada aaminaa lagugu dilaa adi waxaa la rabaa Aha.
integritygaada yani qof integrity leh ayaa Sumcadda.
dadkan yani wax u dhicin kara Ha.
waa tahay eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeysan waqtiga awgees kama hadli karna b b i da iyo sidoo kale arrimaha xisbiyada kala duwan iyo sidoo kale musuqmaasuq laakiin waqti kale aan ka dhigan doonaa dhegeystayaal ilaan waqtiga iyo sheekada iyo wixii ah, waxaa leeyahay xogtii faraha badneed ayaa noo macaanaatay bal dhegeystayaasha qadadka telefoonada siinaya dhegeystayaal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaasha qadadka telefoonada ee dhegeysta ugu hore qadka telefoonkan siinaya walaal soo dhowo magacaaga
halo asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مقعك يا حسوسي فضلا هل كاكو سوغان تاي
waa axmed waxaa reerjo أحمد هيا
horta aniga dacariga u guda galo مهم.
ninka martida kuwa si fiican buu maaragtay yuu wax u faahfaahiyey مهم.
taasuna waa tu maaragtay jirto مهم.
corruptionna kenya ma daydayso مهم.
ninkii la doorto iyo ninkii la dooraninbo waxaa weeyaan waxaa weye waa un corruption wuu un bilaaway مهم.
dad baa hadda eleyna ku jiro kursiga oo lena maaragtay waxba nama siiyo dhaqaalihii dhan maa maaragtay wuu reebte yaan hadda yaan leenaha ma garan markaa duur reebtay adiga maxaa kaalin oo ka qaadatay duurkee ka ciyaartay
door maxaan ka ciyaaraysa kii kaloo berrina aan ballana la galo oo isdhaqo iyo maaragtay sidan baan yeelay cerka caanaka keena haddana sidii buu noqonay marka adiga ma- kaalintee ka ciyaari kartaa haddii kii hore meeqaha s- eh, labada kun saddex iyo tobankii eh, labada kun iyo eh, toddoba iyo tobankii sidaa umaa ku jiraysa marka haddana doorashaa loo socda axmed
hadda kolley hadda maxaan leeyahay maaragtay inaad sida hore haddana si aa ka bedesha marka adi maxaa rabtaa inaad ka bedesho marka ka axmed ahaan
ani ahaan maxaan ka bedeli aha
ninkii dantayda ku jirta oo maanta maaragtay wadanka iyo diinta wax u qabani aha yaa maaragtay horta kuureyda siini Eh, axmedow adiga baahida maanta kuwe- ku hayso ugu weyn maxay tahay aad u baahan tahay kafana ahaan aad ugu baahan tahay ama xildhibaano aad uga- ugu baahan tahay ama qofka aad soo doorata aad ugu baahan tahay bal hal iga maxaa sheeg uga baahan yahay aha maxaa uga baahan yahay aha
horta dhankii caafimaadka waan uga baahan yahay maxaa u weyn marka caafimaadkaada ma gabadhii weligaa wax dhibaato kaa soo gaartay haddee gabadhii foosha ay qabatay oo gaari aad waadisay gurmudkii ambalaaskii mise daawaa ka waysay isbitaalkii isbitaalka horta daadanka waaye ma garat haye
gabadha dee maaragtay isbitaalka ku dhex dhashay sidoo kale iyadana daaba kama helayso waa tahay axmed halkaa u eeg markay weligaa cid aad u sheegatay ma jirtaa
cidaa u sheegataa aa
waan u sheegtay cidda oo ilaahay magaciisa miidiyaan tago waan ka hadlo arrintaas eh, xafiiskii baan tago wax maaragtay oo ku danayn mise arrintaa maaragtay dhaqaajina ma jiro marka ma shaksiyahan baa u tagteen mise kooxaan baa isku raacdeen oo qayli baa samayseen oo wax la qabta laazima lacagta anaga halkan bay ku maqanta ma dhahday
taa maanan dhihin eh, odayaal yar baa marayaan israacnay arrintii waan ka hadalnay haddaa hadashana macna maaragtay nin hadlo ma adkata ma garan aad baad umaadsantahay axmedow Waan- ah, du- su-aashaas waxaa- waxaan ku celin doonaa een, een, khabiirka een, maxamed caamir hadduu ilaa yidhaahdo taa maxaan qabiirka weydiin lahaa welibana eh, ninkii maanta rabo in maaragtay waddanka wax uu uqabto aha
een maxaan leenahay walaalayaalow ballan ha qaadina ballan been ha qaadina een maxaa weeyaan lacagta mishaarka geli baa nideeqi lacagta kale soo dhici oo koontiga ka aad baad umaadsantahay saaxib aad baad weyna umaadsantahay maaragtay la seenayno shukran shukran saaxib axmed umahadsan yahay xigaa kale qadka telefoonka siina walaal soo dhow magacaaga
salaamu calaykum walaal wacalaykum salaam halkee ku sugan tahay
waa cabdi axmed xaga dheer xaga dheera haye
horta ba- barnaamijka haddii hore aan usii galo Aha.
horta waxa weeye meeshaan waxaa yaalo waxyaalo badan oo mataqaanaa isku khasab baa horta jiro sax
mid waxaa wada dadka ma- mataqaanaa dadka dooranaya oo kuuraha sharciga haysta haye midna waxaa carqalad oo wado dadka isu soo taagay oo doonaya in ay dadka hogaamiyaan marka su-aashaada su-aashaydu waxa weeye horta b b i-da ninka b b i-da ku ordaya b b i-da natiijada horta ninkaasi uu ka doonayo uu ka leeyahay uu la harsanaya uu la hoyanaya horta maxay tahay taas horta waan weydiinayaa aa tahay dabcan b b ayadana waa wakti kalean ka hadli doonaa inkastoo hadda ma aanan gudagelin laakiin arrimaha maaliyadda iyo weliba waxaa markaas sinala-aanta ugu jirta gobolka waqooyi bari sidoo kalena lacagaha ay uga maqan yihiin oo sidoo kale dadka ay usan u fahansaneen maxay tahay ma sharci darada ama sidoo kale sharciga aysan fahansaneen miya mise dadkii ay soo doorteen ay soo galagaranaynin waxay kusoo doraneen aysan galagaranaynin qadka telefoonkaad ku jirta walaal soo dhowow
waa dhawahay salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu magacaaga
xaliimo salaam mandeera walaal xalima soo dhowow haye
wallaahi horta waa dhawahay waana mahadsantihiin shukran
teeda kale horta waxa daali sheeg sheegay dadka kulli caloosha cuduraas ugu jiraa shicib ahaan haa
laakiin waa la sabra haddaad sabrin maxaad qaadi horta haye
qofku markii la doortana masaakiinta wixii dhib qaba wixii dhib gaar in low haddii hadhow kuu imaado amagaad wax u qabanin lahayd, kii iridiistaajisa wadku banaynayni haye
marka ninkan kale waxaad ku eediba ma wada habo marka adi hadda maxaa eedaada ugu weyn yaa dusha ka saaraysa marka
wallaahi anihe waxaan ka saaraa dadka mar walba anaa dad u qabayna anaa meel dad u dhisaa anaa saan dad yeelaa leh aha
anigaan kula hadlaa hadda reer madheera weeye way garanayin dadkii dhintay waaba dhintay dadkiino ani cunuga bersadii iga dhinto hataa ilaa hadda meel lagu duuyo hataa aan ogeyn oo boole hataa la idiin haye sorry sanad kastana wallaahi kuraagayga waa ridaa ah cafwan haye haddana de yaaran lahay laakiin ninkaan horta wuu mahadsan yahay meeshaasna bal su-aal yar iga soo siiday bal waa tahay aad bay umaasan tahay dad dabcan dadkii waa la dooranayaa waxaan hadallo kala duwan noocyo kala duwan ba dadkay la imaanayaan Een, waan ku qabeynayna howlo kale iyo cirka caana laga keeniyo waa wax- waa waxyaalo maaragtay dadkii laga gadayo si fiican aad iyo aad waa mahadsanta yuusuf Aad iyo Eh, waana maqlay Aha.
programka yani telefoonada waa maqlay Mhm.
nin horta ummadda been ay isu sheegtaa sax
been ayaa dhulka ka jirta Mhm.
dadkana beenta waa ogyihin Mhm.
ninaa waxaa dhahay ninka yacni dabaalka ee stupidka Aha.
waa ninka runtuu arka oo been u hiliyey sax ummadda runta waa ujeedaa Aha.
run indaa laisu sheega saddex shay aa kasoo bixi Mhm.
ummadda bilowaadanka inay meel iskugu maadaan hadda dowladdan waxay wax uga qabsoomahayaan run aad iyo aad idaaraddan ana ka shaqeeya camal waxaa laleeyahay lacag intaana la rabaa waana lasoo lasoo aruurina yani runtaa laisu sheegaa been dhinacaa la dhigin wax laska gaban malaha wax layskaga bari mala dowladda waxay ku dhisan tahay waa runtaas yani waxaan d- shacibka ufa fadhiya waana la rabaa waana la keenaa marka dadka markay run isu sheegaan saddex qodoba qo- qo- qodoba usoo bixi yacni qowl runaa soo baxa indaaba run laysu sheega waxa meesha ka dhalana maxay noqoni qowl run ah beenaa laysu sheegaa ninkan cirkan ka keena waxaan adig waa ujeedaa inay been tahay ilmo yareer dar hadda jeer waxaan ugu jeeda leh xanjaan abuureyna Ahaa, ilmo yaryar.
ilmihii aa fahmee qof weyn ma fahmin aanan layma dhihi kara Waa bi- hadda waxaan ku sheegay bacterial mag- daanyeerkaas yacni indhahana lacagan ka arkaa dhegahana qabiilan ka maqla Sax.
waxaasaa iska jira dadka say wax u sheegaan umaha marka votanka limaada qabiil ay u helinayeen marka destructive ligana beentaan saane perpetuated on subclan structure yani sidaan anaka wax u qaybsanna Qabiilada.
aba qabiilnimada ku dhisan marka we must reconstruct beentaas waa inaan kala dhigdhigna waxaa la dhahay aq- aqra hadda dembi ma jira aqra intaa la taga dembi ma jira dembi maxaad u jirin shaydaan aan jirin shaydaan intaas meesha ka baxa dembi waa baxa Sax.
qabiilnimadaan oo meesha ka bixin yacni wax laysku haasta dhammaani mahayaan marka ummadda waayna arkeen hadda kulley toban sano soo dhaafnay laakiin wax badanaana dhaafahay Sax.
tobanka sana adiga yacni budgetka ku dhaafaa fiiri toban sano yacni xilli sahlan maaha wadankan waaba darad constitutional odhaagis waa kasoo hadalnay sidii yacni dadka waa galaa lagu gubi gubitaanaas ku jirta adiga maba lagu aqoonsaneenba kenya ahaan laguma aqoonsan haddana sharcigaa ku aqoonsan moogi dowlad ahaan weli lugaa kugu laaban ummadda hadda waxa dimensionka laga gadaa fiiri ummadda maanta waxaa laga gadayaa wax la dhahaa subcounty subcounty alensinaa districta alensinaa sublocation war waxaa sharci kuma jiraan waa jifafkii waxaa lagu badinaya yani meesha ugu liidan waa aniga madiidahay iyo subcounty waa la rabaa laakiin firi kenya 247 prostatol saa jirta constitutional commission aa jira judiciary baarlamaanka kulli shaqa in laga siiyo constituency laba boqol iyo sagaashanka xaquuqdaas waa u siman tahay weli anaka ugu sii badan oo sharciga waxaad leeyahay dadkan in naxariisa lagu fiiriyo dadkan ka imaaday yani majlis groupka in naxariisa lagu fiiriyo marka north eastern arrimaha lidku ah waxaa ay hadda fiiri intaad fiirisid western extremism wars aa jira yani dhul ahaan hataa security amendment 2014 ka la hagaajinayay bill of rightiga dadka north eastern ku nool tagetka groupka waa un dadkaas yacni dadkaas ay lid ku tahay in layska kaa qaban kara lagu xakameyn kara yacni marmar lagu weyna dadaa hubi lagu tuuro balaayadaanaas maqlay marka ummadda horta western extremism muslim ahaan ma loo haastaa waa loo haastaa laakiin iyakoo muslime aa si cadaaladeh ay wadanka yacni ugu dhex muuqan karaan xaquuqdoodana ay uga hadli karaan maanta hebelaale waay hebelaasaan program badanaa north eastern ka jira extremismkaas waa jira waana jira waxaana muslim ahaan ay u jirtaa ninkan waa muslim wax walba waxun marka ninkan muslimka waa wax indaadaca muslim waa horta muslim ahaan north eastern waa loo hayaa oo waa looga soo jeedaa midda labaad dowlad tan iyo 1963 segregation policy wadaa jirta oon kuu sheegay policy paper oo la dhahay economic sectional paper 1965 paper 10 of 1965 oo dhahda yacni dhulkan abaaraha ka jiraan waxba habar loo qabanin iyadoo saas tahay countiga dhexdeedaas waxaa iska arkay marka intersectional yacni marginalization yacni meel ugu liidan countiga shalay wax loo dhiibo dowladda dhistay ah waxaa sii dhistay yacni dadka in lagu dhex faquuqo ha oo dadka qaarkood ay xaquuq qabin waa county dhexdiisa countiga dhexdiisa yacni qabiilo qaarkood oo maanta yacni oy dowladda iyo sharciga ay u helisay dowlad maaha sharcigaas u heli ah countiga dhexdiisa maanta lagu fuquuqa Ade.
midda kale dadkan u heli maxaa interclan issues qabiil ahaan ay ba iskugu jeedaan iyo koo saddexdan ay haysata ah iyo kana qabiil ahaan iskugu jeedaan marka ummadda waxaan leeyahay waxaan adinkaa soo dhisaa beentaana waa leenka gadaa in biir run ha ka sugina ilaahayna meel been lagu sheegaa marti kuma Sax.
aha shaydaana marti ku eh Sax.
runtaan isu sheegna runta maxay kuu qabsooni kow qowl runaa kuu qabsooma hami runaa dhisma gool gool runaa soo baxa adiga ka iska run sheeg run yaa loo sheega allahay mogta run yaa loo sheega run waxaa loo sheegaa nin run aqoon leh marka ani waxaan qabaa boqolkiiba 90 percent dadka waa tahay Ha iska camir siiyaan.
een, ha noqo ee, waan isku soo noqonaynaa een, shan iyo toban daqiiqo kale aan ku siinaya fadlan adoo raalli ah weli baan kaa codsanayaa dhegeystayaal een, ha iga tegin ha iga dheeraan warkii tobankii barqanimo cabdalla cabdalla maqli doontaan dhegeystayaal bal een, adigana bal su-aashaada iyo waxyaalahaas isku dabrido iyo sida hanaankan waxaan nooga gudbi karo gobolka qoybri qaabka istiraatiijiga al- aad maanta oo la imaan laheyd ayaa maanta lagaga fadhiya adigii dhegeysanayso oo dhegta ii taagay dhegeyso maanta ma laga ma ma- cid kala baxaysa ma lahan dabcan wax walba waa la sharaxay wax walba meesheeda la saaray dhegeysan yuusuf bakad ee barnaamijka daadiinaya dhegeysta waxay la- ee, markaasi marti iyo caamir maxamed dhegeyso arrimo fara badan ku taqasusay dhanka sharciga iyo sidoo kale dhanka hanaanka dhegeystayaal u degsan arrimaha canshuuraha iyo nidaamka miisaaniyadda ama lacagaha dhegeystiya abraqa wanaagsan waa yuusuf bakad iyo sidoo kale maxamed caamir oo dhegeystayaal barnaamijka hogaanka si wada jira halkan iigu daadinayaan dhegeystayaal waana markaas arrimo fara badan xogo ogaal u ah sidoo kalena la socdo xaalada dalka sidoo kalena og waxyaalaha markaas dhibaatada iyo baahiyada faraha badan ka jirta gobolka waqooyi bari iyadoo sidoo kale aad maqlayseen waxyaala fara badan uu taabtay maxamed caamir maxamed caamir aan dabcan arrimo fara badan aan ka hadlaynay dabcan bal aan ku bilaawna sheeka raalli ahda sheeke maahan waa dhegeysa su-aal nin dhalinyaro uu soo qor wuxuu leeyahay sida wuxuu leeyahay dhalinta haddii muqaadaraadkii iyo arrimahaas ay ku mashquulsan yihiin ayaga la raba in ay wadankii usoo kacaan mise gobolka usoo kacaan bedelaan ay muqaadaraad ku mashquulsan yihiin marka maxaan ku eedeynaynaa dadka waayeelada iyo dumarka
waa mahadsantaa yuusuf arinta horta muqaadarada intoxicationka waa wax jira sodastan way ka jirtaa laakiin costal regionka ay ka jirtaa dhalinyarada nairobi ay haysataa waa arin jirta waa arin yacni research badan laga qoray hadda xagga mandheera wejiya gaarisa qaadkan ayaa ka jira marka maxaana keenaa sababta keena waxaa ninkan dhalinyaraha in la mashquuliyo maskaxdiisa fiican englishka waxaa isku mamah yacni yacni an idol mind waa devils workshop yacni qofka markaas keligiis iska fadhiya maskaxdiisa qof walbaa isu koreysan yahay afarta sano waxaa isu koreysan yahay ninka qaadka ka gada ninka wax kaloyacni waxaaba suurtagal hataa qaadkaas sifadaas ku gata inay ku adag tahay sifada waxay naftiis u baahan tahay inaas ku bixiya inaas deyn u qaata oo beri la qabsado faamil ahaan lagu bixiya aaba suurtagal isagoon aad cuni marka sanadka electionkaad jirana ninkan waxaa isu koreysan yahay ninkan politicianka yacni lacagtaas yaroos hagaajina aba wax weyn leeh marka waa wax ayuka noloshooda lidku eh marka muqaadaraadka yani civil awareness dowladda ma kaga yaragaabaysa waa ka yaragaabaysa hadda mandheera wajeer garas waxaa laga sheegaa in xashiishka aad loogu dhuuqo marka waxaad arkay qofka dhalinyarada on idga wadan inaan id la warsada nin xashiish dhuuqaana faraha laga qaada horta xashiishkan dhalinyarada yaa siiya inteedna ka yimaadaan marka waa whole context whole context waa topic dhamaale in laga create gareey yani intaas ka soo galaa yaa facilitate gareey yaa u keena yaa ka gada haa qaadka wax soo jiri jiri waa qaadka laba dimensionood leeyahay qaadka hore oo dadka odayaasha iska cun jireen oo yani lagu shaqayn jiray wax weyn oo dhib oo maarata qofka maskaxdiisa iyo diintiisa iyo noloshiisa kana aan qabi jirin iyo mid yani lagu yani qofka aad hoos u dhigay oo noloshiisa marka dadka aniga dhalinyarada waxaan xaqiiqada waxaan ku eedeynaa horta madaxda iyo dowladnimada jirta marka raggii waxba looma ogola waana hadda hadda yani waana la tagadgareeyaa uyuku naftooda annakaya waxaa la rabaa inaan horta waxaan yani wacyigelin badan ka sheekayn hadda kenya yani wax inkastoo topigaas marka laga dhigaa wax laga hadlaa maanta waa bottom up bottom up economy u d a xisbiga laga hadlaa maanta iyo youth hadda b b a hataa intaad fiirsid youth commission waxa la dhahaa si dhalinyarada sida lagu keena youth commission youth enterprise fund waxa la dhahaa jira hadda oo dowladda kenya lacag ku bixisa oo twenty thirty blueprint youth enterprise fund maanta waxaa saaran lacaga riba eh yani annagana dad muslimaanahan dhulkeenna maanta kama jira marka imbigaas ayaa waxaa la rabaa inaad baarlamaanka biilkeen oo dhaha lacagtan waxaa saaran riba hataa tan gabdhaha la siiya women enterprise fund lacagtaad youth enterprise fund la dhahaa intaa ribada laga qaada ninkaan laba boqol saddex boqol gaaraysa yani dad kale oo kenyana ka shaqaysta dhalinyarada ma shaqaystaan mandheera sida camal dhagaxa laga jibiya baabuura lagu wadaa dhalinyaro kalaa qabsada waa laba nin marka nin dhalinyaro oy u furan tahay inaad loon qaata iyo mid ay u furneen marka waxaa la rabaa raggan sida lagu keeni lahay economic lifelineka in lagu soo celiya dowladda lagala xarbiya yacni awareness la geliya yacni waa arrin dhammaalo oo mashruuce laakiin waxa ma jiraan waa jiraan laakiin waana laga gaabay hadda youth enterprise fund ocrot waa lacag jirta wesofand lacag lahaa jira oo dadka dhalinyarada la siiya yani xataa waxaad arkay qof cuuriyaan oo maanta drugist ma garanay national fund for disability kenya lacag lahoo nineteen eighty one la bilaabaya jira waxaan lagama faa'ida marka faa'iidada raggan ninkan indaa la mashquulaya yacni maskaxdiisa la qabsado oo mashquul maanta nin wax soo saara aas noqda yacni ku uguma noqonaya gadaal maciishadan yani oo qaadka iyo daroogada maarta kuma noqonaya marka legislation ahaan youth enterprise fund lacagta raggan la siinaa commissionkan hadda waa laga hadlaya youth commission aan leeyahay b b i youth commission hataa intay soo baxday youth enterprise fund aan waxba laga helin iida maxaa laga heli karaa yacni ragga ilmaha yani dhalinyarada northern kenya ninka dhalinyaradana sharciga waxaadba ku tilmaamay soddon iyo shan nin ka yar iyo nin sideed iyo tobanka ka weyn marka adiga waxaa yani dadka aa la rabaa dadkan yani inay sharci ahaan wixii uyuka dan u hila keena haye waxaa lasoo hoos keenay dad walaalahooda county government la dhaha awareness in la hagaajiyo radicalization yani maskaxdooda laga bixiyo waxaan yani maaragtay muqaadaraadka marka waxaan waxay rabtaa concerted effort in layskaga imaada dad oo haddana ka dhaal dhahaa jira oo waxaan yani ribodo badan ka qoray ninka dhalinyaraha sida looga badbaadiyay waxayna ku dambayna waali iyo socio- eh, psychological stress waxaasay ku dambayna marka in hadda laga qabta oo rehabilitation center lacagaa lagu bixin karaa maanta rag waxaad arkay yani yani hoos u liita Rag waaweyn weliba.
oo rag waaweyn rehabilitation waa la dhisi karaa rehabilitation centers waa la dhisi karaa county lacagteeda laga dhisa marka aniga waxaan leeyahay lacagahan dad shacabka looga talagalay habaarkoodan waa leeyahay ninkan dhalinyarada stress iyo muqaadara markaas duur ku gala yani ilaahay dadaas kala xisaabtami doona inkastoo asagu naf- naftiisa kow lagala xisaabtama dad asagoo ku riixay programkana waa jiri karaan marka horta waxaan in la fiiriya wixii dadka dan u eh laga hadla yani siyaasadana waxay iska wadataa waa waa evil disco yani siyaasa marka lagu sheega yani meel fiican wax kama aragta yani dadkaasaaba dad hadda ay kufaanayeen oo maarata dhalinyaradaas hadda lacag loo qaybiya laleeyahay ka hadla arrimaha ah yaad dooranaysin saan iyukuna marka waxay ku xasuusan doonaan sod- soddon sano afartan sano qofka markaas gaara ayaad arki doonaa wixii soo hagaajinaya intaasoo sano inay dhib ku tahay marka nakaadha ayaa ka hagaajistay ribood badan oo waxaan looga badbaadi kara marka kule idan waqti kalaan siinaya aad baad mahadsantahay dhegeystaha khadka telefoonka ku jira soo dhowo walaal waan ku salaamayaa magacaaga barqa wanaagsan asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu halkay ku sugan tahay maxamed aadan xagadheer haye waxaan su-aashaan qaba ayaa waxay tahay maxay dadku wax uga daran laayihiin dhibaatooyinka badan oo ku soo noqnoqday ilaan waad ogtahay macaawa haddii god lagaa qaniino abeen kale haddii lagaa qaniino waa ayaan darro maxay dadku marka ay u fahmi laayihiin ninka wax u taraya iyo ninka aan waxba u tarayn su-aasha labaad Sax.
waxa ay tahay odayaasha mataqaanaa nimanka musharaxiinta ah horkacaya iyaga dantoodu maxay tahay maxay ka istifiidayaan howlahan ay ku dhex jiraan Shukran.
danta ugu jirta inta ay la-eg tahay aad asalaamu calaykum waa waa su-aal sax ah waa su-aal aan doonayna dabcan ee, aad bu mahadsan yahay axmed wuxuu leeyahay waa maqlaysaa wuxuu leeyahay qof haddii maanta hog laga qanin beri laga qanin berdam laga qaniino een, muxuu waas qaadanaya muxuu una kala garanaya qofka wuxuu qabanaya ama qofka waxba usan qabanaynin niyo arrintaas eh, horta dadka maskaxahaan waa u joogaan hadda waxaan ku dhahay ninka doqonka eh ama stupidka la dhaha waa ninka runta arkaa oo ka leexda beenaa la- beenaa loo hilinaa runaa la leexanaa meeshii marka dadka wax lagu soo doortaabaa qabiil leh ummadda wax lagu soo doorto waa qabiil may kolley ninkan hadda soo wacaya waa asaguna waa ogyahay kolley waqooyi meesha no- xagar dheer intaas ku nool yahay waa gaariza waxa meesha ka dhaca marka asagu naftiisa waa fahma dhibka jiraay waxay tahay qabiilnimada dhibka ugu weyn oo dadkan haya waa qabiil adiga maanta waxaa suurtagal leh qof waxaas arkay yacni geed laan ku fadhiya masaar u qaadana laantiis asagu ku fadhiya gadaalka goyna markay gadaalaas ka goya ninka dhulkaas ku dhaca adiga banaanka taagnaa iskugeeda isku leeyahy marka eh, maxaasiye qaban wayse ama adaaba ila goy ma fahmaysaa marka dadka waxaa fiican arrimahan qabiilka in laga taga dadka ay u fiican tahay laakiin waa wax la gedi kara hadda waxaas arkay yacni dadkan lababa waa ku shaqeeyaan lacagahan ay bixinayaan iyo emotionka qabiilnimo in wax lagu dhisayo si marka qabiilnimo ay wax ku dhisahayaan emotions aa la kacina hadda gabdhaha camala loo yaraa meelaa laiskugu keenaa lacag yaraa la siinaa yacni waxaa laleeyahay waxaan in qabanayna war wixii loo qaban lahay special interest groupkan wax waa loo qabtay sharciga u qabtay adiga sharciga wax ugu raadi budget conversation kama jira nordistan budgetka in laiskugu imaado lagama hadlo yani waxaana liisii dowladda kenya intaana nin kaga soo qaadi dowladda carbeed intaana nin kaga soo qaadi african development bank lagama hadla laakiin subaxii election la raba dadka waxaa la baraa wax la dhaha voters guard gurta kuraaga naage gabdhihii marka maxay dhigaayeen alalaas waaba iska alalaasa yani gabarii alalaas waxbay- wax fiican u sheeg waa alalaasi wax xun sheeg waa alalaasi ma- marka marka meesha iska soo dhawaa dumarka u badan bade discourskan in laga baxa waa Aad oo iyo.
qofka aas u gudba yani ummadda eh, waxaa la dhahay maan xumo ma jirta dhulkaas anisaan u arkay aad iyo ha maskiinnimo waa jiri kartaa laakiin ummadda ummad maan xun maaha Maaha.
waxa dhibkoodii dhibtooda waa Aad iyo qana aad.
laakiin arrinta ka hortaagan first social impedimentiga waxaa waaye qabiil dadka maskaxa gobolka ku horta maskax Ha, bay leeyihin ha.
xitaa markaa gobolada kale Zaid.
aad tagto Maya, waxay ku maya.
dhahaan dadkiina maskaxay leeyihiin aad iyo aad dadka yacni qof duur ku jiro waxaad arkay yacni axkaamta sharciga iyo axkaamta wa- waxaas redo- qof yacni maskax ahaan u dhisan waa qofka Aad iyo aad.
ha laakiin madda hortaalla waxaa ah arrintan qabiilka tribal cardkan maarta ayaa hortaagan marka asha- qofkana aswaa ka gaari kara waa personal personal adigaa ka gaari kara personal choicekaada iska leh war ma qabiil aan u hiliyaa intaasoo san aanu- aanu hilinay hadda maxaan qabsan karaa qofka ay la taallaa marka Ah.
marka arrimaha duqeyda een, dabcan waad dareemi kartaa een, faa'iidada ugu jirta maxay tahay wala horta darad waa ka hadalnay waxaan suldaan laleeyahay waa la soo nooleeyey kolay sareedka ugu badan oo hadda maanta suldaaninta ka hayana waa dadka soo nooleeyey maanta ka tageen yacni iyagu naftooda masii jiri doonaan saa ila tahay marka horta maxay u jireen anaga dad muslim anaan laba sharci a meeshaan noo yeela sharcigan xeerka waa sharci weyn waa sharci laga soo tagay waan ka hadlnay darad markaan ka hadlay constitutional development sax waa sharci jiri jiray waxa ka horeeyey oo wixii awoyaashaan lagu soo dhaqay annaka maantana anficime odayaasha markuu maata odayaasha horta sharcigaan ma fahansan yihin odayaasha sharcigaan ma fahansana odayaasha maanta lacagta la bixinaya indaa loo sheega waa ayaabayeen ha wax u sheegaaya balaayihin odayaasha markaasay ku fiican yihiin conflict resolution yani nodistan horta qabiilaa isu jeeda badee wax weynoo laisku dilaan anay maba arkaba yani dilitaankana maanta waa aragtay yani akhrana kolley meel fiican ku dhigima adduunna waa ku dhaafina because markaas conflict geshid adiga social development waa istaagay yani wixii lagu qaban lahay kulli waa la istaaja wixii dowlad ka imaadi lahay waxa countiga qof walba waxaad leeyahay meeshaas dagaalaa ka jira waxaa suurtagal countigaas adi dooratay markaad adi dagaal isku haysid inay lacagtaada la iska cunoo la dhaha meeshaas dagaalaa ka jira dowladdana report loo soo gudbiyo la dhaha dhulkaas waa la dhisi waay marka qafka bilow aadanka odayaasha waxaan in loo sheega aniga waan qabaa caamirahaan oo la dhahaa kusoo doorta qafka transparency index intaan horta idinkoo og si waadix ah si waadixa ya intelligencekiisa waxaa waa arrimaha bulshada maxaa iska fahansan yahay yacni how impactive is he yacni qofkan bulshadaas isu bedeli karaa qofkan imparting education maxaad kusoo dari karaa ummaddan ma fahmaysa odayaasha naftooda indaa waxaan laga dhadhiciyaa xeerka ay hadda haysano waa xeer adi lagu leeyahay konton sano lixdan sano daddii kala qaatay dad saan waxaana iska socota iyo odayaal leh qabiil ahaan inaan u jirnaanba rabna anaka yacni kenya waxba naga gelin budget waxba nagama gelin development waxba nagama gelin waxaas waxba nagama gelin anaka laakiin kursigan qabiil ahaan inaas u jira oo na la dhahaa qabiil x maxaasaastaa kursi waxaasaa jira laakiin hal nin oo lilaahi ah ayaa dadkan anfici kara maanta nairobi county government waxaa laga qaaday ninkii lasoo doortay waxaa loo dhiibay nin kale yacni sharcigaa qaba in la disbaangarayni karaa county waa la disbaangarayn karaa county dayn waa soo qaadan kartaa intaad sharciga kenyana baarlamaankana approve garay county assemblygana approve garaysa marka waaqifka wax badanaas kuu ogolyahay odayaasha anakoo xishmaynayna ixtiraafayna arrimaha siyaasadda yacni dadka hadawta waraan ku wada yacni afar toban shan iyo toban odayaa magaalo nairobi inay imaadata yacni ummad cuuriyaanne ummad rafaasan gabdhaha hadda hadlay maamada hadda waa laiga cunuga iga dhintay dhehaysa laiga dili dhehaysa ummadda abaarahooda xoolahooda iska dhimanayeen ayaas waxaad rabtaa wiil lacag yar haasta yani baadiyaha waxaa ka jira qofka markaad socon raba baadiyaha abriiqa ayaa sacaana iyo sokor iyo majaana ku ridana afkana waa ka xirana yani nin wax walba isku soo dadarsaday maarti oo meesha nairobi joogaas bursada nin waxaa jira marka meeshaan wixiis isku dadarsaday lacag diyaar le eh maa garanay talada asugoo leh laga garab hadli karin ayaa odayaasha ay leeyihin kanaaba waxa dhammaan isku wata kanaan siina war hadhowtay maxaa kasoo bixi kara aakhira adiga inta iska gelay nin odayo toddobaatan jiraas tahay xukun saanaad soo dhistay xukun waxaad soo dhistay maanta embigan wixii qafkiis dulma adigana luga isku leedahay adiga horta qabiil toddobaatanaas tahay ninka toddobaatan indaadba gaara arrimaha qabiilka inaas hoos uga daga oo yacni diintaas xoog saara islaamnimada xaqa the first principles of unity waa justice yacni cadaaladda waa shayga ugu horeeyo dadka laiskugu keen kara social cohesion hadda kenya national commission for integration aa jirtay n c i c c cadaalad kama shaqaysa isu keenitaankeeda marka dhibaad noqday that's why hadda b b i ay leedahay marka dadka in laisu keenaa aa suurtagal war sharcigaaba jira constitutional commission aa jira maxaa xaqa intaas garamartid dadkay soo maimaadi karaan dadka markaa dib ku dhacana banaanka mbiga telefonka dansana governor looma tagi karo odayaasha dadka waxbuu ma qaban karaan yacni waa dulun warniyow aniga waxaan leeyahay dadka ku bogaarina kenya waxay ina ogoshahay adduunku waxaas ogol yahay maanta inta wax la ogol yahay wax la ogol yahay midda kale midda kale kusoo dira maanta waxaa waaya media houseskan adinka yacni star f m ay ka mid tahay waxaan institute of democracy markaad maqashid yacni waxaa ka mid ah dadka mediaga la media waxay controlshaa mass yacni mind of the masses waxaa la rabaa adinka naftiina inaad dadkan debate u qabatiin forum iyo dood saddex gavana odayaashaa ku daynina ha hala taga meesha sidii kenya yacni waa la sponsor garay isli business communityga sponsor garayn kara dadka kale oo soomaalida oo lacag laha sponsor garan institute for democracy sponsor garayn karta yacni u s government sponsor garayn karta danida yani baahiyadan dhibkan gobolka looga saaro dadkan waa dad cilmilaan adduun weynahana lacagtaan isku bixiyaa dowladda kenyana lacagtaan ay ku bixisaa dadka waxba uma qabsoono sharciga lama fahmayo dhibkaa ma laga bixa lagama bixi kara see loogu bixa annaka hadda anigaan caamir hadla waqtigayda soo yacni kasoo tagay danahiinhay oon imaaday oon maanta ka hadlaya waxaan adiga media house iska lahay dadka gaarisa meeqaa gavana u taagan saddex saddexdaa laiskugu yeera social hall professional ka imaado ha la weydiiya maxaas qabanay maxaa lagaa sugaa laakiin marka lagu ballama qabiil sheekh wax qabad waa yaraana because adiga ballankiina waa qabiil qabiilkana marka waxaad u jeedaa un qabiil ahaan inaasu jira maogi noolal ahaan iyo development ahaan looma jeeda marka dadka ha isbedeleen anay dadkan ku celinaa boqolkiiba lacagta maqan xaqa maqan shicibka waa dad weynaadna tihiin waana saan horeyn kugu sheegay dadaad maanta waxa ay ka dhuumanayeen ma tihiin xaqa beegsada waa sida xalay ii sheegtay mar ay lahayd eyga qofka markuu yacni ninaa dhahay Ah, ninaa- yeah.
ninaa- ninaa dhahay hataa naagtaan la dhahaa maya angela Aad iyo aad.
Eh, maya angela naagtaan la dhahaa ah.
never make someone a priority Aad Ay, iyo aad.
qof ha ka dhigin Ah, hor- sh- yacni sheegada koowaad ha ka dhigin Aha.
markaas adiga shayga tobanaad u Aha.
tahay ninaas adiga qabiil qabiil Aan iska qabiil- hormarin.
Ha, adiga qabiil qabiil aad dhihi okay waa kusoo dhistay war adiga listida waxaad ugu jirtaa meesha ugu dambeysay Aad iyo aad.
adigana listida asugu waxaad ka gelisay meesha ugu horeysa yani meel foga kaga Ha, jirta someone never make someone a priority ah when all you are to them is xalday an option dabcan waa Yani- qof xitaa aa ku ogeenba oon koogeen as adiga marka geedaha ugu soo ridahaysa ma fahmaysa Aad iyo nin kale waxaa dhahay oo asaguna buug hore nin eygiisa kaa jecel walaalnimadiisa waxba kuma taaranimi markaa isku mashquulina aniga waxaan qabaa nodistan eyga maanta ma jira laakiin gaariyaa jira ninaa waxaa suurtagal gaari toban milyan soo gadana Sax.
gabaraa waxaa le marka cunuga meel layga dhacay cunuga iga xanuunsan waxay u baahanta waa konton kun u diri ma ha marka maanta isbitaalaha nodistan firi Eh, ya- is- yacni waa khatar khatar waa waa waxa ilaahayna looga taga bilow aadanimadana looga taga marka dadka war qofkan adiga ninkan eygiisa kaa jecel oo eygiisa kaa jecel adiga max- oodna walaalnimo ku dabafakaraya maxaa horta Aha.
ha war adiga hataa ninkan wixiis aana ahaada integrity aa ku deeqda b- runaa ku deeqda been kuma deeqda diinaa ku deeqda intaanaa ku deeqda marka sh- sharciga kenyana waa ku deeqaa waa tahay dhegeystayaashu waxay leeyihiin fursad fursadna si dabcan dhegeystaha qadka telefoon ku jira walaal soo dhowo waan ku salaamaya barqa wanaagsan
barqa wanaagsan walaal yuusuf barqa wanaagsan adiga iyo wiilka walaalkan ah masha allah haye halkay ku sugan tahay shukri waayo walaal wajeer wajaar haye een, barnaamijka oo la socotaan filayaa fiicana ula socda wallahi waa- si wanaagsanaa ula socda wiilka walaal horta maasha allah aad baa u bobaadinayaa shukran maasha allah haye
inay dadka bani-aadanka inaan si fiican u jaahil bixiyo oo maanta idaacadan dhegeysanaya waxay ka maqnaa inay raadsan karaan horta waa ila tahay midda ugu horeysa sax
midda labaad yuusuf waa walaalkay waxaan su-aalinahay waqooyi bari kulley waxyaalaha iska sheekay waaba ka wada jiraan waa sax aha laakiin lama maarjeelo waxaan su-aalinahay walaalkay inaad xaqiiq waxyaalaha ka qor xaqiiqdooda as noo keena haye midda koowaad waxaa waaye annaga reer wajaha haddii lahanay baasha korontada la yidhaha xilo fara badan ayaa naga haysa sax oo dhaqaalihii dhan asaga ma qusayso walaalkay laakiin inaad macnaha iyo fafaahin yar iga siiyaan aad ugu jecelahay ha yacni halkay soo gelayso iyo dhibaato halkay ka jirto meesha macnaha korontada sayta ciladadandash noolaamisa waa kaawanta horta midaas walaalka cilada korontada oo waqti joogta aad aad taas su-aal inaad kaga jawaalbixiyo shukran midda kale aha midda kale yusufa waan su-aala waxaa waaye mhm madaxweynaha waxaa isku dhawaaq masiiro qaran maalin hore abaarihii aad iyo aad kuley aniga hadda wax oo macnahayna ma arkin aha oo aadanaha hadda loo qabto mhm mhm oo lacag fara badan oo loo ballan qaaday dadka waqooyi bari aha
inay ku bixeen oqol inaad noo dabagalo macnaha jaahil bixinaas naga bixin inkastoo waktigaas gabagabaya labada su-aaleedan walaalka aad baad mahadsan tahay waa tahay gabadhaas ruqya aad baad mahadsan tahay dabcan waad dareemi kartaa inkastoo laakiin hadda korontadi waxaasan ka hadlayn laakiin waa dhibaatada ugu hay- ugu weyn ee ka haysto oo dib u dhaca weyn Een, ilaan hadda ugu- wax walba way horumareen Waa markaa gobolada kale te- aa- aad tegto camiro dabcan waa waad waa garanaysaa marka mombasa tegto mise kisumu aad tegto mise nakuru aad tegto cid- ma- dabcan tusaalahan kusoo qaadanaa maalin waxaan tegay meel tuula oo seminar u aaday wallahi bila tuula waa fifty kilometer u jirtaa naivasha ma garatay waa meel casri ah marka wa- wa- waan isweydiye waxaan u dhahay meeshan sida casriga u tahay ka waran tuulo ka mid ah gaarisa haddaa tegi lahayd aad iyo aad horta nino waxaan la leeyahay discrimination Mhm.
iyo segregationka ay dowladda Dan faquuq- yani aad- ay ku wadda wax yar maaha Aad iyo hadda horta waxaan ka leeyahay waxaa la dhahaa currency dimonetisation Sax.
lacagta la bedela Mhm.
marka mbiga arrimahaas ka gaabay ka mid Aad iyo tahay north eastern intay joogtaa Mhm.
yaa shaqa asaasi lahay Mhm.
dadka maanta waxaa suurtagal leh waxaa jirta biil la keenay oo k p l c lagu qabsanayo oo la leeyahay qofka markaas timarka Waa ka kuwa taga kontoroolada, ah, korontada.
Ah, ah, compensation inaas bixisaan embiyaasha maxay ka dheheen Sax.
hadda wajeer dhaadhowta dhibeedkaasa sanadka yaalla waxa samuel ongeri nil dhahaa jira oo takhtar Ah, haddana kisii gabanay aad iyo aad.
waxaa dahay 1970ska markaan ani joogay Mm.
halkaas janreeta ay taale meesha ii daheed aad nin mb maanta kufaana anaa simba eh anaa wax qaban kara anaa saani anaa kenya ku xiran Aad iyo aad.
yacni dadkan shicibka shicibka dhibka ku dhacama iska arkaan national grid waa waa lagu xiri samogaro karaa kiisi ka soo jeedo yacni oo leeyahay waagaas 1970.
eh, jarreetaa Ah, taalo ah, leeyahay ah, ah. sanadkaaga wajeer maanta ka- dr cabdulaahi as macalin u ahay Kibreta.
Ah, Aad iyo ninkaas ogaa waxaa le waqtigan ana joogo waa joogo dhibkan wajeer waa jira ha laga keena aad. marka macalin buu ahaa Ah, dr cabdulaahi iyo waxaa ka hadlaya gabartan kale oo iyadana eh, b- b- sanadka farxiya Aad iyo aad.
labadana ka hadlay Aha.
war mbiga awe lixda mbi oo wajeer laga soo doortay Awe.
awe ha Mhm.
marka waxaa wa horta adinka markaad ninkan legislative authority siinaysaan war waxaan ah, horta la- ama laga hadla hadda wajeer waxaan lagama hadlay gabartan walaashay waxaan kama hadlaysa meesha hadda meesha xilliga jiir gofanaga hore waxaa la dhahay gabaraa ku dhashay isbitaalka gabarta marka ay ku dhashay si fiicana loo dhili Aha.
daawaa la sii Aha.
cunuga caano loo sii matresaa la sii waa la galbe Aad iyo- gabarta iidaada haddana soo noqotay aad iyo- nin kale marka meesha gofana ka ahay aha.
Eh, raay ahaanayna iida nafteeda kuraa ugu ridi marka la weydiiyey ninka jiirkii ma soo dhisin Aye.
ninkan cusuban ay soo dhistay Aye.
gabartii waa loo waayay hataa balaad yacni t- balaadda transfusionkii balaad bank ma jira Horta waa tii dhex socotay barnaamijka.
aniga waxaa ii sheegay yarka naaska hay aad iyo- dhiiggii dadaan lacag sii Aha.
dahay gabartu waaba dhimanaysaa dadaan lacag sii Aha.
laba nin aad iyo- labada ninna gabarta yani isku raacihaya aad iyo.
yani gabarta dhiigga sidaa looga shabay iidoo xanuunsan ayaa meesha ka tagtay marka waaga waagaas iskuraay may aheen ninkii hore Kii iskuraay aheen baa dhiigii bay u ahayd.
wajeer ninkaas wax weynaas u qabtay marka dambe waxaa la dhahay war cun public participation aa ka jiray Aad cunaa la dhahay nin awlaamiga Aad iyo.
horta ummadda janreeta ma rabtaa ummadda janreeta ma rabtaa Aha.
ummadda siyaasa kaafe oo waxba wadanaaya iska rabtaa aad iyo- marka ninka kul xisaabtama wajeer dadaa maanta cirka marhayo le annaka waxaan qabanay aha.
war war bangi ma laha meeshaad joogta adiga Aad iyo.
janreeta ma laha Aha.
refarol ma jira Soo bangi ku imaan marka.
Cases- caseskaada maanta lasoo qaada horta ummadda social problem waa jira social capital lacag ma, ma hayaan marka horta ummadda waxaan allah fahansiiyey Ah.
gabartaas wajeer shambira waxaa ka daran wajeer dhaadhaweyt waxaa xiray yani canshuuraha iyo dowladda ayaa ina tagtay shambira iska xirneed magaalada Aha.
ah waxu qaylin hataa ma laha Mhm.
ah marka ni adinka waxaad soo doorateen maxaad ku doorataan marka inday magaalada shambir xiran tahay inday koronto jirin adigana maanta mbigaas ku saacidaynin economic skalkaad adi maanta dhisatay adaa xoog ku dhistay neefaad soo gadatay waa dadaashay meelaas imaadey dukaanaad furatay friijaad dhigtay shambir ay maqnayd koronto berina uu kusoo wax laabanaya.
waa kaa laba waa kuu imaada handanana war adiga maxaad ku doorataa ha wax qaarkood waxaa jira ay dadka annaga kuladan ka hadalna waxba ka qaban karin ninka votka haysa Mm.
your vote is your choice adigaa iska leh Waana- adi meel mare berina ha kashalaynin Adiga.
ha raynimana ha lagu qaadan Adiga.
wajeerantada waa ka jirtaa laakiin dowladda kenya indaala tahay bolgareeya janreetaa la siinaa Adiga.
janreeto kalaa la siin karaa Aha.
wax badanaa lala qaban karaa laakiin ninka ka hadli lahay aawe dadka waxaa la dhahay sovereignty dadka awoodda sharciga dadkaad sii Mhm.
sharcigaas laba shay ah un lagu exercise garan karaa Aha.
yacni through representation mbiyaasha iyo direct direct ma ogaan hadda dad mb aad leeda adiga Aha.
mbigaada bal waxaan adig ku qabsa magaalada wajeer ninaa maanta mb ka eh, second term aad raadinahaya ha hadda waxaan Camiro- een, hadda camiro waxaa aragtay national greek hadda wuxuu jo- gaarisiyo joogaa Yes.
waa laga qaadi karaa aad iyo aad Mhm.
aad iyo aad indaaba ahayn hataa meelo qaarkood waxaa jirta kenya maanta kamid indaas laita taga emergency generators ay k p l c geyni Sax.
ha ha ummadda yacni soo saaraya adigana cid wax kaa dalnay ma Ah, laha adigana waxa cidda ka- wax kaale ma lah Mm.
adigana janreetadaas maxaa waay janreetadaas ayay nolosha bilowaadanka ku dhisanta ilmaha ku akhrita weliba ma- xaa- xaa- caafimaad xumo ay keeni karto is- isbitaalkaawe isbitaalkaawe ma intaasoo sano darradaa la bedelay waqtigii axmed cabdulaahi ayaa janreetar fiican la keenay Mhm.
kabacdi waa iska halawdi yani hadda wajeer kulood nasiib darrada ka jirta waxaa waay yani oxygen plantiga wajeer Mhm.
yani waa da- countiga first implement gareey waxaas Sax.
yani nolosha oxygenka yani covidka lix maha Mhm.
oxygenka waa nolosha yani qafka in lagu xiro oxygen waa wax yani qadaayi ah, yani Yani iska naftii normal wixii u iska qaata.
jirta Mhm.
mafahmi Ni- countiga iideedaa marka dambe mandharaaka kasoo gadanaysa oxygen countiga lagu bilaabay yani meeshaan procurement aniga la taageedgareya Sax.
procurement ayay dadkan taageedgareen ummadda wax ma loo qaban rabaa looma qaban raba ummadda na- nafteeda marka ayaa waxaa la rabaa inay iyada wax isu qabata oo iyada baraarugto oo iyada wax raasata impra of light waxaa la dhaha jira yani boqo- yani boqorka yani beenta yani dadka laga faa'iidaysta waa dadka waxaa la dhahay yani blind dadka indhahala iyo dadka faqriga iyo dadka yani deefka Aad iyo aad.
ummadda ma intaanaa maxalinkaga faa'iidaysana war adinka ma intaanaastiin ha yacni kaca balangetigaas ku jirtiin ka kaca xaquuqda kenya waa la weydiin karaa demonstration la geli karaa wajeer markay koronto ka danta dadka shacibka waa banaanbixi karaan ha banaanbaxeena dadka imbigooda ha la murmeena ha qabsadeena recall aad leeyahay sharciga maanta recall aad leeyahay recall legislation clause aa jira war adiga waa kusoo celinayna waxba nooma tarin wixii marka qabiilna waa yacni hataa imbiga indaad maanta wax ka sheegtid qabiilahana lagula farbaxa Een, camirow een, m- markii een, xildhibaanka baarlamaanka laga soo tago asaga lacag muu ku bixin karaa inuu ku hagaajiyo ama uu ku sameeyo bilowaadanimada waa u yeeli karaa Aha.
bilowaadanimo Een, horta we- xildhibaanka muxuusan u sheegin lacagtii loogu talagalay fan deegaankiisa ma maba de- lacagta horta dadkan fasta ay hayaan Aha.
waa lacagtan c d f tan kuu sheegnay aad iyo aad c d f waa barnaamij adiga india iyo gahana iyo waxaan laga soo doortay Sax.
marka latif lacagta meesha ka baxday two o three nin laga soo doortay meesha nyandaru ah Mhm.
olikalao m p maryoki la dhahaa waxaa dhahay c d f waxaa la dhahan kenya oo lagu horumarinaa bulshada waa nin central kenya ka imaaday m p annaga waxba kuma soo darna sharciga Ah.
ha b b i da maxaan kuleena waxaan socdo maxaan kuleena azimiyada wax waxba laguma laha sheekh annaka baktrina iskale gadaal aan Gadaal baasta ka dad fadhinaa.
backbenchers.
Ah, backbenchers Ah.
marka c d f taas aad leeyahay c d f taas ma la direct garan karaa waa direct garan karaa basically dadka interestigooda isku fiirina ma aha county government aa meesha joogta hadda wajeer camal waa constituency head waa sub county oo c d f iyo m b ay leedahay on top of that waa headquarter ha meel headquarters maanta governor joogo oo imbiile aa maanta sitimarlane nasiib xumada dhulka ka jirta ay kamid tahay marka ummadda lagu soo doorta nin u karti iyo maaragta aqoon waa tahay caamir waktiga inala tegay dhegeystayaal ka raalli noqda laakiin dhegeystayaasha inkastoo ay canaananayna arkaya fariimanka ay isu dirayaan de wixii faahfaahin bay u baahan tahay qof walba wixii lasoo koobo kuma fiicno laakiin waxaa u fahantay in dib explanation ama faahfaahin dheeraad ah wixii lasii gal hal dhegeystaan qadka siinaynaa kadibna waan soo xiraynaa asalaamu calaykum wacalaykum salaam walaal magacaaga
walaal yusra magaalada raamo Ah, Yusra.
salaamantiin horta shukran soo dhawow
waan dhawahay ilaahay kheyraa idin siiyo wax fiican aad haysaan ma garatay shukran
Een, horta ee waxaa weeyaan horta ninkaan run sheegin been baa u kahayn ma garatay mhm
dhibaato badan ani hadda mandheera nood ayaan joogaa gaar ahaan raamo ta Mm.
waxaa garata maaha haye dhibaato badan ayaa u wajahsan soomaalida ilaa gaarisa ilaa kaa iyo mandheera ma garatay haye
dhibaatadaas oo gaarisa ee hal wax nagu dhaanta bangiga ee nagu dhaanta ma garatay mhm dhibaatada sayta waxaa weeyaan anaga horta baarlamentiga dadka aan soo doorno baarlamentiga fadhiisiisano Mhm.
markii la doorto un bay og yihiin gaari un baa la qaadan afar askar un baa la qaadan dariishadaha la xiro waxaa garata ma mhm
halo waan ku maqlayaa yusroy
haawna marka ee waxaa weeyaan een, in horta een, dhibaatada noo haysataa taasee wiilasha annadan soo dooranay waxay noqdeen dad ballanta ka baxeen haye tan kaloona haysato waxaa waay xagga bangiga wiilka annaga waxyaalo badan ka dhawaajiyey inkastoon fursad haysano ani u dambeeya ma garata mhm Een, bangi ma haysano lacaga dadka qaar lacagihii dhaceen ay haystaanaa jirto mhm waa bangi darro darteed mhm
Een, gaafana gaafanaha seenataha dhibaato kasta haddayna wajahdo haddaan wacano telefoon nagama qabanayo siiba annaga dumar gaar ahaan anoo afka dumarka ku hadlayo dumarka lama qiimeeyo marka wax la rabo unbaa un geedka lagu goostaa ma garan haye Ah, dabcan lagama qaybgeliyo
lama qaybgeliyo lama lama taxgeliyo oo waa hooyaa la leeyahay xaquuqda annadana lama siiyo ma garan yusro aad baad umahadsantahay shukran waa tahay waa mahadsantahay waqtigan hayaa waan ka raaligelinaya dhegeystayaasha ma siin karo qof waliba een, ilaan cid waliba waxay rabtaa inay fikirkeeda dhiibato sidoo kale su-aasheeda dhiibato Eh, dabcan waad dareemi kartaa waxay leedahay dad ba waxaa jiraan lacagihii hore haystaan Een, bangina halkaa kama jirto sidee hadda een, looga dhaadhicin karaa sidoo kale xildhibaanka ama dadka siyaasiyiinta ama dadka u taagan in ay bangi halkaa si degdeg ay ku keenaan si dadkaasi ay lacagihii hore waagii hore loogu bedelo isla sidoo kale su-aasha waxay leedahay ma laga ma la tixgeliyo dumarka oo ma laga qaybgeliyo arrimaha siyaasadda siday u socoto waana midda keeni karto een, eh, hufnaan la-aanta aad iyo aad arrimaha bangigan ku bilaawa isra waa mahadsan tahay magaalada ay sheegaan kasoo jeeda sax marka bangiga waa iska private investment Mhm.
yacni naftooda researchka ay iska hagaajinayaan dhulka ay tagayaan Mhm.
bangi waxaas dabayeelaa shaqa abuur Mhm.
countiga dadka lasii dadka shaqaha loo abuuro Mhm.
beeraha la abuuro Mhm.
soil erosionkaasa laga hagaajiya yacni seed yacni yacni ah, hay-adda maaloleleeyaa jirta kenya seeds dadka beeraha loo hala abuuro Mhm.
taragtaha hala sii Mhm.
input hala badi wax soo saar dadka hala Mhm.
haadeen dadka wax soo saar markay lahadaan bangigan waa iska imaada Mhm.
lacagta demonetization of the currency ani waan ka hadlay Mhm.
kolley qofka ugu horreeya oo ka hadlayaa nahay waana tagay waana arkay oo waxaan ana arkay qof toban kun haastaan arkay anigoo lacagta horey waxu bedelaan aan aqaan tuugna ahayn marka targetka waan ka hadlay targetkaashay targetka waxaas hay nin tuugay marka ummadda tuug maaha marka middo waa taas gabdhaha tooda waxa waaye horta waxaan ololaynta badi waxaa laga hagaajiyaa siyaasadda noodistan Sax.
gabdhaha xaggood yacni waa week waa dadka maanta waa iska emotional Sax.
ninaa imaada waa ku oynaa qabiili program yarosyo waa iska alalaasaya uyuka naftooda self conscious aa noqdeen yacni gabdhaha markay wax dooranayaan say hadda gabartaanu hadli nidaamkaanaan rabnaa Aha.
lacag ay dowladda ku siisay ga- yusra jirta women enterprise fund la dhaha oo dowladda kenya meel ku dhigtay xaquuq ahaan dowladda kenya meel mu ku dhigtay waa ku dhigtay senatorka kaloo lix iyo toban gabdhaha la siiyaa la dhahay yacni affirmative action sharcigan kenya affirmative action haas qabaa gabdhaha xaquuqdooda in la siiya sharci ahaan waa u jirtaa county hadda dharweyta baarlamaanka la dhisulfagraybatis yacni chief justice kor maragaas ka Aad- aad iyo hadlay maxaa lagu dhisulfagraynaa waxa lagu dhisulfagraynaa waxaa two third gender rulkan baarlamaanka yacni kon- Waa yacni in xubin- legislationka ay ka- xubin ay ka- weyn ay ka qaataan.
yacni legislationku iyada ahayd aa operation- la- lama operation- yacni operation lagama dhigin wixii aa marka waxaa keentay inaas yacni qa- ninka u weyn maxkamadda kenya si yacni chief justiceka aad dahaa baarlamaanka resolution of parliament marka dadka xaquuqdooda waa leeyihiin gabdhahan xaquuq sharciga kenya waa sii inay countiga ay ku jiraan yacni curyaanka sida oo kalood affirmative action iyo restorative justice badan sharciga kenya waa qaba laakiin dadka ka daboolan Da- last weekna waxaan ka hadlayna waxa waa war dadka indhaha loo furo mediada consulted effort pool effort hala keena wixii ha laga shaqeeya marka waxa waa jiraan dhibkan laakiin dadkan anigu weli ku celinaa xisaabtan dadka ayla taallaa adinkaa ka bixi kara yacni adiga markaad dhib kugu dhaca first course waa inaad horta adiga dhahdisaan ugu baxa waxaan aniga Ha, waxa waa jira- markale uusan ugu soo noqonin ha daraadna waxaan ku dhahay waxaan aniga markay sharci ahaan ay dowladda kenya aniga faquuqi oo sharcigu faquuqi markaasaa daran dowladda kenya sharci kuga faquuqi mi sharciga iyo dowladda aniga waaba kala qaaday dowladda inay xoogo ku dhibaatayso waa iska rabi kartaa laakiin sharciga kenya waa ku heli from bill of right sideed iyo toban chapter midaas ka maqanta ma laha marka adi isku soo dar qabiilnimada meel iska dhig aniga saasaan qabaa waa tahay een, aad baad mahadsan tahay een, maxamed caamir een, qowlkaada ugu dambe mise hadalkaada ugu dambe adigu hal daqiiqa keli ku fiirinayo Eh, yusuf waa mahadsan tahay kolley waxaan la hadlaa waa soomaali aad iyo aad arrimahana kolley waa un la sheegaa laakiin waa adkaane Aad iyo aad.
implementationkada Ah, yacni Marka- in- in la- wax- in la qayb- in laga qaybgeliyo Ah, dadka ama in marka- wax laga qabto aniga dadka waxaan leeyahay kuwaamta sharciga kenya ha lagu soo darsamo Mhm.
sharciga ilaahay ha in kaga horeeya oo qur-aankaas ha isku xukumo Mhm.
xukunka ilaahay xukun ha garab dhigana Mhm.
laba sharcigan kenya u dhisan Mhm.
oo annaga hadda daraada kalood marka la marinaya sharciga kenya Mhm.
yacni falsafadaad soo mari Mhm.
ha la akhriya ha laga baaraan dega ha la doorto ha la doortaan ka bilawn Mhm.
b b i waxaa la dhahay county development funda ku jirto waa la iska doortay Mhm.
dadka lagalama tashanay Mhm.
shacibka conference lama qaban Mhm.
midda dambe dadka kawaarana waxaa waa saddex shay ayaa shacibka ku daran Mhm.
always Mhm.
social markaad adiga bilaaga aad fiirisid Mhm.
saddex shay ayaa ku daran Mhm.
saddexda dadka ku daran hadda waxaa waa Mhm.
nin sheekha ama wadaadnimo ama culumanimo sheegana Mhm.
oo uhelina yacni been iyo dulmi Mhm.
ummadindaa laga dhexela ummadaas khatar ay noqonaysa Sax.
midda kale waxaa waa nin oday oo waayeeloo toddobaatan jir uun tala haynin Mhm.
oo weli tala ku dhegan oo si xun ugu Mhm.
dhegan talada yacni maanta aan aniga ka hadlaa constitutionalism aan lahaa Mhm.
asagoo waxaas ka hadlaa wax lixdan toddobaatan sano aniga aan gaarin aan Mhm.
aqaanin marka oday waxaas arkay li- toddobaatan siddeetan jir oo xaqdarro in dad lagu maamulo Mhm.
maanta diyaar u eh Mhm.
ummadda ilaahay taas ha ka qabta Mhm.
midda kale waxaa waa nin ganacsi maanta dadka c d f dad yaraa taageedgareeyay Mhm.
countiga dad yaraa ka qaata qandaraas Mhm.
dadka iyu kahay oo yaray ayaa waxaa raba bulshada inay dantooda eh ay ku soo raacdo hal qof kursi eh, yacni lala dhiso yuko marka ilaahay ummaddan ninka sheekha ama ninka caalimka ama ninka wax fahansan ama ninka elidka ana camal leh oo xaqa dabamarsan ilaahay xaqa kusoo celiyay ummaddan waa hagaagi odayga xaqdarrada u hilanayana ka soo noqo xaqaas ilaahay berri ku weydiina sharciga kenyana xaqaas ku dhisan yahay bal xaqaan aan soo galna kenya aan la doodno Aad iyo aad.
midda kale waxaa waa dadka yacni ganac- Ke- kenya qayba ka noqda haa dadka kale oo ganacsiga ku jiro oo ummadan dhexdooda ganacsi ka hagaajiy oo shalay iyagoo waxba ahayn neef lasoo gaday oo iyo yacni beer ninaad soo qotay lacag laga helay yacni wax looga gatay oo maanta taajire ummadaada ha dulmin because c d f aad qandaraas yarka qaadanay ummadda waxaas ha ku dulmin ummadda ilaahina ha looga cabsada sharciga kenyana ha looga cabsada aad baad Wallahi umaasan tahay tawfiiq.
Een, eh, wax yar een, eh, su-aal kale haddaan ku weydiiyo Yeah.
Eh, haddii ka waran een, tanaa ugu dambeysa laakiin wixin waan soo waan soo xirnay ka waran haddii aan aan ka soo qaadno eh, eh, intaasoo tuulo ah oo ku sugan eh, mandheera iyo intaasoo tuulo ah wajeer intaasoo tuulo ah oo gaarisa ku sugan dad laga soo kala qaado la la kala geeyo mombasa kisumu naakuru meelaha kawntiyada horumareen waxyaalaha bilicdooda dhaqdhaqaaqooda bal ishooda ay qaba- ay qabteen ilaa dad qaar waxaa weligood laga yaabaa inaysan soo dhaafin gaarisa si fiican dadka waxaa la Aha.
dhahaa erejari orgogeedaa la weyn Ahaa.
qofka meeshaad jooga ayaa tafsiirtaa ummadda qabiilka waxa kulada haya oo yacni ku dhibaataynahaya jawiga ay joogaan ay ka raacayaan laba Aadi.
qabiil oo isu jeeda qabiilkana hele annakana waa inaan helna wax isdhexgal la-aan baa marka laakiin ummadindaa in lasoo wada odayaasha hadda suldaanka la dhaha Aad iyo aad.
aniga iyo ka eedayna maaha la keena kenya la wareejiya waxa yani dhallinyaradaas ay ku nooshahay dhaqaalaha wadanka ka jira Aad iyo aad.
noloshay kenya ugashay jididkan waxaan la tuso isbitaalada nairobi ku yaala la geeyay oo la dhaha intaan annagana xaqaanu leenahay mandheera nood xaqayu leenahay oo lacanaha ka lacag badan weliba ha anagaa ka naca anagaas sharciga noo Aha.
heliya adduunka hadda fiiri maraykanka ninka la minoritiga iyo majoritiga minoritygaas u heliya waa de- democracy go- governance yani ninkan hoose in loo heliyey xaqaada lagu xadgudbin hadda bill of right indaas akhrisid kenyaanka kale maaha aad noodistan ay protect gareyn amendment ay ka daba keeneen Ah.
sharcigan hadda la- b b i lagu bedelaa noodistan danno maaha Ah.
b b i youth commissioner danno maaha annaka danna noomaha world development fund world developmentka biila lagu keeni karaa budget controlaga laga dhadhacsiin karaa assemblyga marin kara lacagtana waa la qaybin karaa marka ummadda lacagta hala siiya ummaddana dhagaha loo furo odayaasha la soo wadaa waa yani daraad waxaan ku dhahay the ultimate value of human being qofka wax ugu sarreeya oo qofka loo qaban kara waa in qofka yani wax loo sheega sheegitaanka qofka wax la barahaya waa shay weyn odayaasha intaa inta la keena wax badana iska bedelaan qaba aad iyo aad Ha.
shukran camir aad baad mahadsantah saaxib waan kaa mahad celina waqtigaada juhdigaana siisay iyo weliba adigoo shaqo iyo howl badan ku taalo inaad waqtigaada noo hortay aad adigana waa mahadsantahay yuusuf aad ba umahadsanta saaxiib shukran waa tahay dhegeystayaal caamir ayuu ahaa waa maxa- waa maxamed caamir dhegeystayaal arrimo fara badan markaasi loo falanqeynaya sidoo kale noo qaada dhege- dhegeystayaal waad ku mahadsanta la socodka dhegeysiga idaacadda star fm codka gobolka waqooyi barnaan kaga madalaya asxaabtii markaasi kaga qayb qaadata fikirkooda aragtida markaasi ka dhibatay iyo su-aalaha caamir dhegeystayaal waxaan markaasi noo ballanahay maalinta berita arrimaha gargaarka biniaadamada iyo qaxootiga dhegeystayaal waqtiya kalena sidoo kale haddii ilaahay markaasi fursad aan kaga helna dhanka caamir ah, sidoo kale mar kale aan kusoo celin doona stuudiyaha si markaasi faahfaahin fara badan ku saabsan arrimaha markaasi dastuurka ah iyo sidoo kale ku saabsan arrimaha musuq maasuqa ee kawntiyada gobolka waqooyi bari iyo sidoo kale dhanka dhegeystayaal warbixinta guddiga dib u heshiisiinta midinta shacabka ee b b iyada maxkamadda markaasi iminka ugu sare ay taallo arrimahaas ayaan sidoo kale wax ka weydiin doona dhegeystayaal haddii ay bahraale ka noqdon dhegeysan mahadsanid adigana waad mahadsan tahay sida quruxda badan aad markaas inoo dhegeysanayso inala socoto sidoo kalena inala jaan qaadayso dhegeysan mahadsanidin dhammaantan shukran shakuuran wa shukran jaziilan dhegeystayaal maxamedna dhegeystayaal aad buu umahadsan yahay waana markaas wax badan fahamsan sidoo kalena waxa ogaal sidoo kale la socda xalaha- xaaladda gobolka uqoybire inta waana qaadan karto way qaadan kartaa haddii waxaan kugu sameyn haddaa qaadan karin